hagaagi dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhaga dhegeysanaysaa dhegeystayaal wargeysada oo dabcan naga soo dibdhaceen raalli noqda bal iminka dhegeystayaal wargeyskan ku bilaaba the daily nation iyo wargeyska kale dee stand waa stand the daily nation ku bilaaba waxyaalaha markaasi kala duwanaysa ka qorayaan wax dhammaan ka wada hadlayaan dabcan dhaartii shalay ee madaxweynaha ee wadanka iminkan cusub ee shanta sano soo socoto william ruuto waa madaxweynaha ayaa shalay markaasi ballan qaaday arrimo fara badan oo horaan markaasuu ka dhawaajiyey dhegeystayaal inta ololihiisa siyaasadda ku jira dhegeystayaal xilka shalay waxay markaasi si habsami leh si wanaagsan markaasi uu u wareejiyey madaxweynihii hore ee dalka madaxweyne uhuru waa madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta waana madaxweynihii afraad ee wadanka xukumayay labadi kun tobankii sano u dambeysay labadi kun saddex tobankii ilaa labadi kun iyo laba labaatanka sanadkan ee markaasi gabagabadiisa xilka shalay uu ku wareejiyey ku-xigeenkiisa oo markaasi doorasho kusoo baxa isagana oo markaasi noqonaya madaxweynihii shanaad dhegeystayaal waxaana astaanta markaasi iminkan sida wargeyska aad arkaysaan waxaa loo dhiibay markaasi seefta caanka ah ee ama markaasi ciidamada qalabka sida dhegeystayaal waa laba dhinac sida wargeysada kala duwan ay qorayaan isla durbadii waxaa markaasi gadaal ka maray dabcan waa caawiyihii madaxweynaha hore madaxweyne uhuru kenyatta waxaa durbo ku wareegay caawiyihii kale gadaal markaasi ka istaagay dhegeystayaal waana ninka gadaal ka istaagan boodhkan kuwa qaar u yaqaanaan dhegeystayaal waxaana sida wargeyska bogaga hore saaka halkaas icnaan ama ciwaanka ay kusoo qaareen ama ay kusoo qoreen sawirka madaxweynaha madaxweyne waa madaxweyne markaasi william ruuto waxaa haddaba dhegeystayaal fiirin doonaa shalay markuu kasaraani ku sugnaa iyadoo markaas ay kasoo qaybgaleen ilaa iyo labaatan markaasi madax oo afrikaan ah oo markaasi madaxweyneyaal ah madaxweynaha uganda ruwanda tanzania soomaaliya burundi dabcan malawi comoros dabcan madax aad u tir badan ayaa iskugu jireen kasoo qaybgalka shalay oo markaasi goobjoog ka ahayeen dhegeystayaal bal iminkan waxyaalaha markaasi diiradda u saaray waxaa ka mid ah dhegeystayaal dhanka dhaqaalaha oo aada markaasi shalay ugu dheeraaday sidoo kalena sheegay in waxyaala fara badan dhanka micishada nolosha uu ka bedeli doono isbuuca soo socda waxa uu sheegay iyadoo markaas wadanka meelo qaar laga sheegaya in roobyare ay ka jiraan haddana wuxuu sheegayaa in markaas laiska kaashan doono sidii waxsoo saar xoogan wadanka looga sameyn lahaa waxa uu sheegay in iminkan waxsoo saarka ama sidoo kale waxaa loo yaqaano bacriminta waxyaalaha fertilizer loo yaqaano oo horaan markaasi wadanka ka taagnay lix kun iyo shan boqol hadda wuxuu ku soo celiyay ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol sida uu markaasi shalay ku amray wuxuu sheegay in lacagaha isbuuca soo socda dabcan ay dhammaan heli doonaan dadka dhammaan gobolada dhammaan ay wada heli doonaan qiimo aada u jaban oo saddex kun iyo shan boqol ah dhegeystalo arrimaha bacriminta waxaa loo yaqaano mise abuurista waxyaalaha abuurka ah dhegeystalo loo baahan yahay oo markaas in badan dadka shacabka wax soo saara ay ka qaylinayeen weliba kuwa markaasi cunada soo saara weliba kuwa booshada ama ugaalida ama soorta waxa u taqaanaba soo saara ay sheegayeen in ay qiimaha markaas ay goonla yihiin ee sare usii kacday waxaana wuxuu sheegay in arrintaasi waxuu ka qaban doono inta markaasi xilkiisa uu ku jiro weliba maalmaha soo socdo ama maalmaha soo socota isbuuca ee kamid ah sida toos u bilaabanayso taasoo shalay markaas uga ballan qaaday in wixii hore markaasi meesha laga saari doono wuxuuna markaasi uu sheegay in ay markaan shaqo culus loo dhiibi doono wasaaradda wasaaradda beeraha oo markaas uu sheegay in arrimo fara badan iyo weliba isdoomarin fara badan ay gudaheeda ka dhex jirtay wuxuuna sheegay si deg dega in looga guuleysan doono sidoo kalena hoosna loo dhigi doono fertilizaga ama product waxsoo saarka dhegeysalee bacriminta wadamada kale markaas laga keeno wuxuuna sheegay in hoos loo dhigi doono dabcan isbuuca soo socdo sida toosa shilin uu ku amray in hoos loo dhigo ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol uu markaasi kusoo celiyo horaana lix kun iyo shan boqol ay ahayd saddex kun ayuu meesha markaasi ka saaray madaxweynaha wuxuuna sheegay in dadka markaasi shacabka ay awoodi karaan inay soo iibsadaan kadibna wadanka markaasi u helo dhaqaala isku filnaasho markaasi dhanka cunada uu ka gaaro wuxuu markaasi sheegay lacagaha faraha badan ee deynta ah wadanka lagu leeyahay iyo weliba dadka markaasi canshuurbixiyaasha ah in markaasi arrintan markaasi aada u fududeeyaan sidoo kale noqdaan waajibaadka saaran in markaasi kaalintooda ama doorkooda ay ka qataan wuxuu markaasi sheegay wadanka deymaha faraha badan ee lagu leeyahay inay markaasi tahay kaalinta markaasi dabcan hoos u dhigi karto hanaanka waa hanaanka geedi socodka ah ee dowladiisa iminkan ay dooneyso in wax badan ee dhanka dhaqaalaha kaga qabato madaxweynaha wuxuu sheegay in arintan uu markaas waa subsidities wax loo yaqaana dhegeystayaal uu sheegay in wax ka qaban doono waxaana qaybta markaasi uu sheegay in hand to hand ama taken hand waxaa loo yaqaana dhegeystayaal gacan liskaga geysan karo wax kabedelka wadanka isagoo markaasi sheegay in signal oo markaasi uu dirayo oo wax looga qabanayo kasoo horjeedka ama sidoo kale uu ka sheegay arrimaha uu ku booriyey looga soo horjeedo dabcan shidaalka iyo sidoo kale galeyda oo markaasi sheegay in lacago fara badan ama deymo fara badan lagu leeyahay wuxuuna markaasi sheegay intaasi ay markaasi qarashaadka iminka wadanka ka taagan waa labada boqol ee marayso in markaasi maalmaha soo socdo ay hoos u dhici doonaan oo sidoo kale ay dareemi doonaan guud ahaan wadanka sida uu markaasi wargeyska bogiisa labayo tobnaad uu ku qorayo dhegeystayaal waxauna madaxweynaha oo markaasi ballanqaadku sheegay in si dhab ah looga dareem doono uuna dareemayo micishada iyo nolosha markaasi dadka shacabka ay ku jiraan uuna sida uu ku sheegay khudbadiisa shalay oo aada ugu dheeraaday in nolosha iyo waxa cost living loo yaqaana dhegeysta mise dadka nolosha ay ku nool yihiin in wuxuu ka qaban doono ka bedeli doono dhegeystayaal wuxuu markaasi madaxweynaha asaga uu sheegay sidoo kalena ajendihiisa qorshaha in wasaarad cusba uu soo saari doono loogu talagalay small dabcan ganacsatada yaryar markaas lacagahooda kuwa ayuutada ku jira ama jaamaca loo yaqaano kuwa saakoga ku jiraan kuwa markaasi lacagaha qaadan doonaan in markaasi aan dabcan shuurado fara badan lagu xiri karin ama lagu xiri doonin laakiin lacag markaasi horumarin lacag markaasi ku horumarinayaan ama development loo yaqaano dhegeystayaal ay ganacsigooda ku horumarin karaan kuwa wariiba yaryar hoos markaasi lagu soo garabqaban lagu soo garab qabanayo in markaasi wasaaraddiisa ku soo dari doono dhegeystayaal waxa uu sheegay in lacagaha weliba markaasi ay iskala kaashadeen bangiga dhexe ee dalka central bank of kenya in ay fiiran doonaan bal sida markaasi wax loogu qaban karo isagoo markaasi sheegay lacag aada u tiro badan in loo qondayn doono loo qondayn doono dhammaan guud ahaan wadanka dadka markaasi ganacsatada yaryar oo markaasi ay qaadan karaan lacago oo markaas aan lahayn interest dhegeystayaal waxaa wargeyska sidoo kale shalay oo marka sida uu qorayo laga soo xiganayo madaxweynaha khudbadiisa sidoo kale uu aada ugu dheeraado kagana dheeraaday dhanka waxbarashada iyadoo markaasuu sheegay manhajkan iminka wadanka ka socda inuu sheegay inuu markaasi keenay in uu keene wuxuu leeyahay manhajka faraha badan inuu markaasi keeno waa manhajka hadda socdee c b c in uu noqdo mid controversial ah mid jahwareer fara badan keenay wuxuu markaasi sheegay in uu asagoo kaashanayo qaqaybgelinta dadka shacabka in markaasi dhammaan gobolada qaar gobolada dhammaan la aadi doono sidoo kale dadka laga qaybgelin doono in manhajka uu ku fiican yahay uu ku haboon yahay ee la qabsan karaan halkaas laga sii wadi karo haddaysan taasi ay ku qancin waxay markaas uu sheegay in dib markaas loogu soo celin doono manhajkii hore ee wadanka ka jiray ee loo yaqaana dhegeystayaal wuxuu markaas madaxweynaha sheegay in arintan aada loogu fudaaday iyadoo markaas dadka laga qaybgelin sidoo kalena hoosta laga geliyay oona markaas loogu qasbi macalimiinta inay si deg deg ah uga qayb qaataan waxaana markaasuu sheegay in arrintaasi iyadana dib eegis lagu fiirin doono lana eegi doono bal nidaamka markaasi dadka shacabka iyo weliba ardada ugu fiican dhanka dabcan judishariga shalay wuxuu sheegay lixdii garsoore oo markaasi madaxweynaha madaxweynihii hore oo markaasi sheegay in la dhaarinaynin wuxuu markaas isaga sheegay in dowladiisa ay dhaarinayso maanta ugu soo horeyso dhegeystayaal wuxuuna shalay markaas ku amray in si deg deg ah berri markaas lagu dhaariyo sidoo kalena howlahooda ka qayb galaan ama howlahooda markaasi shaqo ee loo igmaday ama loo saaray inay markaasi ka qayb galaan maxkamadaha waxa uu sheegay in maxkamada ama maxkamadaha ay markaas iminka xor yihiin sidoo kalena uu sheegay sanad kasto sanad weliba in la siin doono lacag gaaraysa ilaa saddex bilyan oo markaasi dheeraad ah loogu dari doono si markaasi howlaha ay u kala khafiifiyaan sidoo kale howlaha ay kala fududaan ay kala fududaadaan si markaasi wadanka markaasi hore uga sii socdo oo markaasi looga hortago dhibaatada iyo weliba waxyaalaha markaasi qaar ee curyaamay maxkamadaha in ay markaasi isbedel xoogan lagu sameeyo si oo kiisaska kala duwan ay u kala fududaadaan sidoo kalena loo helo wadan markaasi isku filan oo toosan oo markaasi maxkamadaha looga dambeeyo dhegeysa sida markaasi wargeyska saddex iyo tobanaad uu ku qoray shalay wuxuuna ballanka qaaday in maanta markaasi madaxtooyada lagu dhaarin doonaa lixdaasi garsoore oo markaas qeyb ay ka noqon doonto gabadha garsoorka ugu sare ee supreme court mada come sida warkaasi uu shalay isaga markaas ku sheegay ama markaas uu ku sheegay madaxweynaha william ruto dhegeystayaal dhanka beeraha ayuu markaas isagana ka hadlay sidaa markaas horaan baan ku sheegeynay wuxuu leeyahay iminkan shaqo markaas dhanka beeraha ayaa markaas iminka loo soo jeesan doonaa sidoo kale wuxuu sheegay in lacaga aad u tiro badan lagu bixin doono sanad weliba si markaas wadanka wax soo saar uu u yeesho oo markaas isku filnaasho loo gaaro wuxuu sheegay in wadanka markaas ay tahay mid faqri ah oo sidoo kale poverty dhammaan dadka ay uuda nool yihiin dad markaas aad u hooseeyo kuna quuta wax ka yar boqol shilin dhegeystayaal mise boqol shilin ay qaarkood ku quutaan maalintii wuxuu markaas sheegay waa sixir bararka iyo nolosha iyo weliba laqabsiga oo markaas isbedbedelka markaas waa isbedbedelka uu ku sheegay nucishada nolosha ee wadanka maalin maalin kasii dambeysay sii korayso waa sida markaas boorgeeska bogiisa afraad uu qorayo waxauna sheegay in wax soo saarka wadanka ay imikan waxaalihi lagu beeran lahaa beeraleyda ay markaas heli doonaan dabcan agabkii ay waxalihi u baahan yihiin ay kusoo qaadan doonaan wax ka yar ilaa iyo waa saddex kun iyo shan boqol oo markaas bilaabanaysa isbuucan iyo sida uu asaga markaas sheegay uuna weliba iminkan sidoo kale sheegay inuu kala kaashanayo gabarnayaasha dalka sidii markaas wax soo saarka beerasha iyo weliba wuxuu sheegay in loo qoondeyn doono lacaga kala duwan oo loogu talagali doono kountiyada si markaas dadka masaakiinta dadka hooseeyo wax ay ugu qabtaan looguna gaarsiiyo lacagahaasi sida markaas uu sheegay ballantii uu shalay qaaday inuu markaas doonayo inuu oofiyo waa sida uu asaga sheegayay madaxweynaha william samoye ruto wargeyska ee saaka arrimahaasi qoraya haddaba shalay si caadi ah ayay markaasi ku dhammaatay hooshii iyadoo markaasi saacado fara badan uu dabcan wakhtiyo fara badan uu qaadayay sidoo kalena loo dhaariyay xilka markaas wadanku ku hogaaminaya asagii ku-xigeenka sarigaadeega shaagua oo markaasi ku hogaamin doonaa wadanka shanta sana soo socoto doorashadii kadib wadanka ka dhacday kuwaasoo laakiin afrika lagu tilmaamay doorashadii ugu dabcan doorashadii si xor ah ku dhacday sidoo kale wadanka aan markaasi buuq ka dhicin waxaa lagu tilmaamay kenya hadda inay kaalintii ugu wanaagsaneed gashay afrika sidoo kalena iminkan wadankii ugu horey afrika dimuqraadiya ee markaasi ku naaloonaya dhegeystayaal waxaa markaasi sheegaya in buuq iyo dhibaato meelahsan ay ka dhicin waxaa markaasi iminkan dadka ay noqdad majority ah ama dad markaasi isla xisaabtamaya nafsadooda oona noqdeen keliya dantooda iyo weliba shaqsiga ay markaasi rabaan inay dooran karaan dhegeystayaal waxaa markaasi lagu tilmaamay sida madaxdii ka hadashay goobtii madaxweynaha uganda madaxweynaha burundi ayaa markaas iyo madaxweynaha markaasi gabadha samiya suluuhu ee wadanka tanzania waxay aada ugu ammaaneen kuna tilmaameen in kaalin wanaagsan safartan door wanaagsan oo tusaale ee markaas lagu qaadan kare ay ka qaateen doorashadii wadanka ka dhacday si qurux badanna xilka markaasi lagu kala wareejiyey madaxweynaha xitaa oo markaasi kasoo horjeeday waxay sheegeen inuu xilka maanta si wacan ku wareejinayo waana midda dimuqraadiyadda sida ay ku tilmaamayaan dhegeystayaal waxaana markaasi kenyaanka ay sheegeen in ay arintan markaas ay sameeyeen loo baahan yahay mar weliba sidoo kalena ay u tahay mid markaasi tusaale qaadasho ay kaga dhehan tahay sida markaasi xilka weliba iyo shacbiyadda markaas wadanka lagu dareemayo inta markaasi ku sugnaayeen wadanka ay sheegeen in ay tahay mid markaasi ay u baahan yihiin horumar sidoo kalena kula tuliyay madaxweynaha in markaas isbedel xoogan uu ku keena dhegeystayaal sawiro kala duwan ayu wargeyska markaasi qoraya aad arkaysa qoysaska madaxweynaha xilka kasii degay uhuru kenyaata iyo madaxweynaha haddii xilka hayo william samoy ruto waa raalli hade waa madaxweyne ku-xigeenka rigaadayga shagwa ciidamada qalabka sida dad taageerayaasha iyo weliba dadka goroomada markaasi shalay iskugu imaadeen aada u tirban gabadha garsoorka uweyne ku-xigeenkeeda kuwa markaas ciyaaraya baabuurta dadka markaas ayagana banaanka dibadiisa ka jira kadib shalay markay buuxsateen garoonka sawiro fara badan iyo weliba hooyada markaas madaxweynaha xilka iminkan haya dhegeystayaal madaxweyne william samorto hooyadiis ayaa sidoo kale wargeeska saaka u qoraya waana gabadha markaas lagu magaco mise hooyada lagu magacaabo saara jariyot dhegeystayaal kasaraan ay ku sugan tahay mar wax laga weydiiya ayaa sheegtay waa um duco waxaa wiilkaada maxaa maanta dhihi leed waa duco waa lagu soo doortay shaqsi kuma soo doorin dad baa ku soo doortay hoo dadka wax u qabo waa su-aal la weydiiyey maxaa markaasi aada u sameyn jirtay waa um duco maxaad markaasi waa um duco wax weliba waxay uga baxday duca halkan duca duca waa duca duca sidaa markaasi wargeyska saaka u qorayo hadal kale may sheegin hooyadaasi waana saara jaryoot markaasi waa madaxweynaha iminkan xilka dhegeystayaal shalay loo dhaariyay madaxweyne william samoy ruto arrimo fara badan ee dhegeysta wargeyska saaka qoraya laakiin waqtiga ogiis uu ila tegay inkastoo wargeysa sidoo kale ay naga soo daaheen waa ka xumahay laakiin dhegeystayaasha qaadka telefoonada daqiiqadaha yara kooban aan siiyo balsaaka sida kuwa berisin kusoo kaakaceen hadalhaynta waxyaalaha markaas ugu weyn deegaanada tuulooyinka qaryada ay ku kala sugan yihiin maxaa la hadalhaya saaka maxaa la isla dhexmaraya siday waxbarashada goobaha ee dhegeystayaal ku kala sugantihin isku socodka gaadiidka waxbarashada dhammaan dhegeystayaha qadka telefoonka ku jira subax wanaagsan soo dhow walaala waa ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan magacaygu waa maxmed cabdullaahi barbuuga ka waran saaki maxamed oo dhan- dhanka barquuqe dhanka barbuusaaka way kala dhawan tahay si ilaahay ugu talagalay u kala socdaan marka madaxweynihii shala dhaareen waa la soconnay Mhm.
marka shalay hadalkiisna waa maqlayna marka aad iyo aad baa ugu faraxsanahay sababtoo ah isaga iyo barasaabka annaga ayaa isku fikrada in dadka hoos laga soo dhigo ay
marka maxaa u malaynayna wax badan ee noo qaban doonaan wax badan baa ka rajeynayna aad baad u mahadsan tahay shukran barquuqa dhegeystahaas iyo xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya star f m soo dhowo walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan subax wanaagsan kula yusuf subax la mid ah soo dhowow waa aadan adaka gaarida jooy aadanu gaarse ka waran alxamdulilah saaxiib subax ana loo barka dhammaan dhegeystayaasha maxaa leeyahay subax wanaagsan subax wanaagsan subax la mid ah saaxiib si kale ay fiicantiin alxamdulilah saalax dhimale waa tahay aad baad u mahadsan tahay Waay.
xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
saaxiibkar waa saciid cabdalla wajeer siciid eh, ka waran wajeer alxamdulilah walaal nabadan kuwaa berisane haye socod gaadiidka dhanka amniga ganacsiga waxbarashada maqalka idaacadda halka allah subxaana watacaala u targalay ku kala socdaan aad iyo aad dhanka hadaleynta waxaan leenahay madaxweyne ruuto welcome aan leenahay waa ka warsugeynaa maxaad soo kordhin doonaan leen tobanka sano soo socota ama shanta sano soo socota haye marka dhammaan dhegeystayaal sabaax alkhayr aan leeyahay aad baad u mahadsan tahay saaxiib xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
bakar og salaamaya waa cusmaan cusmaan oo soo dhowow
boqol kiiba boqol ilaahay nabad buu lagu baraysa alxamdulilah ari baan seeka haysanaya aad iyo aad ariga baa dareerisay haye
ilaahay uu noo barwaaqeeyey nabadgelyo caafimaad dowladdana waxaan leenahay horaa usocota madaxweynuhu aad iyo Sabaa aad nooga dhig aad iyo aad
marka ilaahay waxa weeye waddanka barwaaqo iyo hor eh, barwaaqo iyo nabadgelyo iyo amni iyo beecshiro fiican iyo waxbarasho Mhm.
wanaagsan iyo khayr iyo roob abaarta allah naga bixiyo aamiin
waan ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya subax wanaagsan soo dhow walaale
allo asalaamu calaykum waa ku maqlaya wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu casa balanbala xasan balanbalaa ka waran saaka alxamdulilah jawi waa degan yahay haye caafimaadku waa okay aad iyo aad caruurta kale waa inaga aadeen haye alxamdulilah madaxweynaha shalay dhaareen waa la soconnay haye oo idaacadaha noo furan aad iyo aad wax walba waan ka waan ka dareensanay oo maartay macnaha wuxuu qabanayo cid waa waxaa waan ku mahadsan yahay haye
waxaa alxamdulilah waxaa midda waxaa fugsana noogu daro xagga xoolaha maartay geela iyo ariga looda suuqa oo maxaa fiican naftooda inuu ka hadla ficneed aad iyo aad maxaa yeelay xooli waa la gadan layahay sa
marka hadduu wax noo yareeyo oo raashinka waxba uu yareeyo uhu xoolii beecoodna maxaa la yeeli
adana waa laga hadli doonaa malaha aa markaa taasaan rabnaa alxamdulilah siga waan fiicana waan ku salaamay aad baa mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga alaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu Wah.
maxamed tawana gaarisa dhekaburi gaarisa ka waran saaka maasha allah alxamdulilah Ah.
ilaah baan mahad ka sheeganaynaa haye roob iyo nabad allah na siyaan leenahay madaxweynaha cusubna aad baan ugu hambalaynaya saaxib aad baad u mahadsan tahay shukran xigaha kale star f m soo dhowow aa ka xumaaya dhegeystaasi uu isku shiday idaacadda xigaha kalan siinaya qadka telefoonka ku xumaayay xigaha soo dhow walaale magacaaga waan ku salaamaya walaalka alow salaamu calaykum star f m soo dhowow halow star f m
عليكم السلام السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
وحليم السلام مديرة soo dhowow xalima
ما شاء الله أنا عليك إلهي قبل أن ولا أنت ساطعني haye
والله إنه البوشي وعرسني عدد مجرى aad iyo aad أبارت الله نقبح يا الله إنها أنت دمتن الله ونعرفت aamiin aad baad u mahadsan tahay xigaha kale star f m subax wanaagsan soo dhow walaale
alow waa ku salaamaya
mustafakad subax wanaagsan
oo fiicana saaxiib soo wanaagsan wacan haye
alxamdulilah waa la fiican yahay ilaahay mahadis waaye aad iyo aad
aad baa loo baraaqasin saaxib alxamdulilah Sharif- sharif sharif weli kaamiya
ah saaxib haye
aad baa u fiicana saaxib saaxib alxamdulilah ka waran saaka modika
moodika waa lagu fiican yahay saaxib haye
barwaaqo weynaha ilaahayow abaaraha naga soo bixi waa leenahay alxamdulilah inta xanuunsan allah xaafiyo maxaa la sheegayaa
maxaa la leeyahay dhegta loo hayaa un een, dowladda cusub unbaa un dhegta un loo taagayaa ha
marka maxaa leenahay un dardargelin fiican un baa laga suuhaya aad baad umaqsan tahay dhegeystayaasii qadka telefoonka ugu dambeeya dhegeystayaal subax wanaagsan hore suban dhammaantiin meel walbaa joogtaan naga dhegeysanaysaan saaxiibada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare ku xiran mar waliba ehel- ehelkiin ha ahaato star f
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu suux wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaa joogtaan iyo soolmoodkayga idiin soo gaarayo halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka soox walba isniin arbaca iyo jimca ayaad si toos ah oga maqashaan warbaahinta star afar iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka waa subaxnimo arbaca dhegeystayaal waxaana gudagelaynaa si toosan uguna bilaabmayaa qeybta u hore ee barnaamijka hogaanka ee xaalada dalka dhegeystayaal si wadajir waxaa idinkugu daadiin doona anigoo amsa ismaaciil weliba saaxiibka yuusuf bakad dhammaantiin wadan soo dhaweyneynaa mar kale dhegeystayaal mowjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan sidoo kale barteena internetka ayaa si toosa inooga dhegeysan karaysaan dhegeystayaal Ee, barnaamijka arrimaha ama xaaladda dalka waxaanu ku eegnaa arrimaha ah, siyaasadda iyo weliba xaaladda dalka waxyaaba markaasi ka taagan waxyaabaha ka cusub dhan walba ayaanu ka eegnaa dhegeystayaal maantana waxaanu ku eegi doonaa barnaamijka sidoo kalena ee ku gorfeyn doonaa arrimaha la xidhiira ee xafladii ee maalinkii shalay heed ka dhacday garoonka kasarani ee magaalada ta nairobi midaasi oo lagu dhaarinayey laguna caleema saarayey madaxweyne william ruto madaxweynaha shanaad ee dalkani kenya sidoo kalena lagu sagootinayey madaxweynihii afaraad ee dalka uhuru kenyatta xafladaasi oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay sidoo kalena kumanaan ee, shacabka dalkani kenya oo kasoo ka socday qeybaha kala duwan iyo gobolada kala duwan ee dalka ay halkaasi kasoo qeyb galeen sidoo kale marti sharaf kala duwan oo isugu jira ee, madaxweyneyaal iyo weliba ee, wasiiro safiiro ka kala socday dalalka caalamka ayaa halkaasi kasoo qeyb galay Ee, qaar ka mid ah ee, madaxdii halkaasi kasoo qeyb gashay waxaa ka mid ahaa ee, aanu ar- halkaasi ku sugnaa madaxweynaha uganda ayaa ka mid ahaa yoweri museveni sidoo kale salvakir mayardit ayaa qeyb ka ahaa waa madaxweynaha koonfurta sudan samiya suluhu xasan madaxweynaha tanzania ayaa sidoo kale halkaasi ku sugnayd paul kagame madaxweynaha rwanda ayaa sidoo kale goobjoog ahaa evariste ndashimie madaxweynaha burundi felix shikedi madaxweynaha dr congo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya filipe nyusi madaxweynaha mozambique wavel ramakalawan madaxweynaha sichiles emerson mnangang waa madaxweynaha zimbabwe lazaras chakwera madaxweynaha malawi omaro sisiko embalo madaxweynaha guine bisaw iyo weliba zali eh, asumani madaxweynaha comoros sidoo kale waxaa halkaasi ku sugnaa eh, maxamed debi madaxweynaha jad julius mado bayo madaxweynaha sierra leone ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti ibrahim gay madaxweynaha sahrawi Eh, sidoo kale waxaa halkaasi ku sugnaa madaxweynaha ah, anraxda ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya abi axmed ayaa ku sugnaa iyo sidoo kale ee cleofas damini ee ra-iisul wasaaraha eswani iyo weliba ee madax kaloo aad iyo aad u tiro badan ee halkaasi ku sugnaa dhegeystayaal Ee, si guud ilaa iyo in ka badan ee, ama ku dhowaad labaatan madaxweyneyaal ah ama hogaamiyaal ah oo ka kala socday dalalka caalamka ayaa halkaasi ku sugnaa xaflad markaasi dhegeystayaal aad iyo aad u ee, heer sare loo soo agaasimay oo xirarka lagu kala wareejinay ama la isugu kala wareejinay ahayd Ee, waxaana halkaasi ee, ku- soo wada gaaray madaxweynaha xilka ka degay ee, mr uhuru kenyatta iyo weliba madaxweynaha hadda xilka la wareegay ee, william ruto iyo ku-xigeenkiisa waxaan ogsoonahay in halkaasi ee, lagu dhaariyey iyada oo ay goobjoog u ahayd ee, madaxa cadaaladda ee, waa c j madhakome ee, lagu dhaariyey madaxweyne william ruto iyo ku-xigeenkiisa rigaadi gashagwa sidoo kalena ay garab taagan yihiin ama hareero taagan yihiin xaasaskooda Ee, sidoo kale ee, dhegeystayaal halkaasi waxaa xiligaasi kadib dhacday in ee, madaxweyne uhuru kenyatta uu waxaa loo yaqaano instruments of power waa waxyaabaha markaasi ee loo yaqaano ee- ee, kala- waxyaabaha kala duwan ee markaasi ee hogaanka ee ay tahayba in laisu wareejiyo ee qarasudhiibka loo yaqaano ee uu ku wareejiyey waxyaabahaasi waxaa ka mid ahaa ee dastuurka dalka oo mr huru kenyatta madaxweynihii hore ee dalka uu ku wareejiyey ee william ruto madaxweynaha hadda dalka talada imika la wareegay sidoo kale waxyaabaha kale ee lagu wareejiyo waxaa ka mid ah sefta ee loo yaqaano se- markaasi ceremonial swode oo aan ogsoonnahay in micnaheedu tahay in xilligaasi uu la wareego ee seeftaasi ee uu ruto noqonayay waxaa loo yaqaano commander in chief waa ninka markaasi hogaaminaya guud ahaan ciidamada dalka ee kala duwan qeybaheeda kala duwan dhegeystayaal ayna si toosa oga amar qaadanayaan isaga taasi ayaana xilligaasi kadib waxaa haddana dhacday in lagu wareejiyey ee, william ee, waa uhuru kenyatta ee calankiisa waxaan ogsoonnahay madaxweyne kasta waxa uu qabaa calan isaga u gaara ee, uhuru kenyatta ee, calankiisa ayaa loo soo dejiyey isaga ayaa loo keenay halka calankii william ruto halkaasi imika uu ka babanayey oo la saaray hadda wixii ka dambeeyana baabuurtiisa iyo weliba meel walba uu isaga tegaya xafladihiisa calankaasi la suuri doono dhegeystayaal si guud waxyaabahaasi ayaa ka mid ah waxyaabaha halkaasi ka dhacay dhegeystayaal oo sawir guud ama jawi guud aan halkaasi sawir idinka siinaynay laakiinse maxaa halkaasi ka dhacay oo eh, hadaladii halkaasi la isdhaafsaday dhegeystayaal ayaanu eegi doonaa waxaa goobta ka hadlay eh, madaxweynaha tanzania samiya suluhu madaxweynaha eh, uganda yoweri museveni ayaa halkaasi ka hadlay dhegeystayaal iyo sidoo kale eh, madaxweynaha burundi ayaa isna halkaasi ka hadlay laakiinse eh, haddii aanu eegno marka ugu hore eh, khudbadii uu jeediyey madaxweyne william ruto waxyaabo badan iyo halkaasi kaga hadlay dhegeystayaal waxyaabo aad u tiro badan ilaa iyo laba iyo toban qodob ayuu halkaasi kaga hadlay oo aanu mid mid u dul istaagi doono labada laba iyo tobankaasi qodob ee ay isaga halkaasi u ballanqaaday Eh, laba iyo tobankaasi midii ugu koowaad already ama durbaba waa uu sameeyey waxayna ahayd in markaasi uu saxiixo sidoo kalena qalinka ku duugo magacaabista lix ka mid a ee garsoorayaasha eh, maxkamadaha dalka dhegeystayaal lixdaasi garsoore waxaa diiday inuu ma- soo magacaabo madaxweynihii isaga ka horeeyey mr uhuru kenyatta laakiinse maalinkii shalay ahayd wuu sheegay khudbadiisa inuu ku sheegay markii uu tegey aqalka madaxtooyada state house-ne ee william ruto wixii ugu koowaad ee uu sameeyey isagoo xitaa aan markaasi eh, biyo cabin waxay ahayd inuu qalinka ku duugay sidoo kalena loo keenay waxaa loo yaqaana executive order taasoo micnaheedu tahay in hadda wixii ka dambeeya ee si toosa ay loo dhaarin doono ee lixdaasi garsoorayaasha ah Ee, dabcan waxaan ogsoonahay in ee, madaxa cadaaladda c j kome iyo weliba ee, is- ay marka hore sheegeenba inay tahay in la magacaabo garsoorayaashaasi laakiinse xukuumadda ee, oo madaxweynaha ay tahay in markaasi uu qalinka ku duugo oo u saxiixo waxaa loo yaqaano executive ordergaasi uu isagu diiday ee, amaba uu iska fogeeyey sidoo kalena uu ka soo horjeestay arrintaasi ayana waxaa dhacday in markaasi ee, ay buuq iyo weliba ee qaylo ka dhalato dhegeystayaal waxyaabaha ugu badan ee maalinkii shalay eed halkaasi uu ka hadlay ayaa waxa ay tahay ee, arrimaha la xiriira ee, dad a- ama institutionada loo yaqaano independent institutions dhegeystayaal yacni waa waxyaha kala duwan ee madaxa bannaan sida madaxa bannaan ku shaqeeya waxaa ka mid ah garsoorka waxaa sidoo kale qayb ka ah ee, national police service iyo weliba kuwo kaloo aad u badan ayuu halkaasi ku sheegay wuxuuna leeyahay waxaanu siin doonaa dhaqaale iyaga ku filan dhaqaale iyaga u gaara siday doonaanna u maamulanayaan oo ee, markaasi waxooda ay ku qabsanayaan oo aan ahayn dhaqaale ay hadda kadib codsan doonaan si ay wax u qabtaan laakiin wuxuu leeyahay eh, tusaale haddaan usoo qaadno eh, william ruto wuxuu sheegay inuu kordhin doono lacagaha la siiyo waaxda garsoorka ee dalka yani ama waaxda cadaaladaba waxau leeyahay ilaa lacag gaaraysa saddex bilyan oo shilinka dalka ayaa loogu darayaa sanad walba lacagihii loo qoondeeyey ee la siin jiray ama bajetkooda intaas ayaa loogu darayaa si howlahoodu ay u dhammaystaan wuxuu leeyahay haddii ay doonayaan inay cid markaasi maxkamad kusoo oogaan ama dacwad kusoo oogaan ama soo qabtaan waxyaaba lamid ah in iyaga oo madax bannaan oo dhaqaale iyo lacaga aanna weydiisanaynin oo dowladda iyo weliba executiveka aan weydiisanaynin madaxa waa dhankaasi laamaha fulinta hay-adaha iyagoo weydiisanaynin ay samaysan karaan si iskooda ah ayuu leeyahay waxyaabo badan ayuu sheegay in ruto uu halkaasi wax ka qaban doono dhegeystayaal sidoo kalena arrimaha la xiriira dhankaasi iyo waa waxaa loo yaqaano dhegeystayaal economy dhaqaalaha dalka oo uu yidhi waxaa hadda uu joogaa heer aad iyo aad markaasi u hooseeya wuxuuna leeyahay wax badan ayaanu ka qaban doonaa arrimaha dhaqaalaha haddii aanu dul marno waxyaabaa markaasi qeybta ka ahaanaya dhaqaalaha waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaana fertilizers bacmirinta ama bacriminta ayuu leeyahay oo hadda aan ogsoonnahay in lacagta ay tahay ilaa lix kun iyo shan boqol oo shilinka dalka ah hadda waxaan keeni doonaa ayuu leeyahay saddex kun iyo shan boqol yacni kala bar ayaanu dhimi doonaa lacagta ayuu leeyahay william ruto taasoo uu leeyahay waxa ay markaasi faa'iido u ahaanaysaa dadka beeraleyda ah oo iyagu hadda kharashaad fara badan ku bixiyo arrimaha markaasi la geliyo beeraha ama loo yaqaano farm inputs ka dhegeystayaal haddii haalan bacamirinti waxyaabaa la midka ah haddii mar sidaasi aan sameyno wuxuu leeyahay waxaa iminka hoos u dhici doonaa amaba yaraan doonaa dhaqaalaha lacagaha la geliyo marka dhankaasi iyo beeraha ama beeraleyda isticmaalaan haddii taasi ay yaraatana waxaa yaraan doonta ayuu leeyahay cunnada lasoo iibsanaya yacni beeraleydu waxay sameeyaan maadaama lacago badan iyagu kusoo iibsanayaan arrimaha la gelinaya dhanka iyo beeraha waxay sameynayaan lacagtii iyagana way dul saarayaan oo waxay rabaan inay lacagtii soo gutaan laakiinse haddii laga yareeyo waxyaabahaasi waxaa hoos u dhacaya saan ogsoonahay qiimaha cunnada iyo waxyaabaha lamidka dhegeystayaal hadda lix kun iyo shan boqol ay joogtaa laakiin saddex kun iyo shan boqol ayaanu keeni doonaa ayuu leeyahay william ruto oo maalmaha soo socda arrimahaasi ayaanu ka shaqeyn doonaa ayuu leeyahay dhegeystayaal waxyaabaha kale halkaasi aanu eegi doono waxaa ka mid ah in uu leeyahay waxaan halkaasi aan meesha ka saari doona ayuu leeyahay waxaa loo yaqaana subsidy subsidy ma fahmaysaa micnaheeda dhegeyste yacni waxaa weeye lacagaha lagu kabo dhankaasi iyo waa betroolka iyo weliba lagu kabayey dhanka kale haddii aanu eegno waxaa lagu kabayey arrimaha fertilizaga ama bacriminta oo aanu hadda aanu ka hadlayno dhegeystayaal maxaa sidaasi loo sameynaya waxa uu leeyahay xukuumaddii naga horeysay waa ay u shaqeyn waysay arrintaasi waxaan ogsoonahay xukuumadda madaxweyne uhuru kenyatta in ay arrimahaasi ka shaqeynayeen oo lacaga balaayin shirin ah oo loo yaqaano waxa lagu kabayo dhaqaalahaasi si gaara shidaalka iyo weliba arrimaha bacriminta iyo weliba beeraleyda ayuu leeyahay way shaqeyn waayeen sidoo kalena kuwa iskood iskugu filan ma aysan noqon ruto wuxuu leeyahay meesha ayaan ka saaraya lacagaha si lagu kabayey meesha ayaan ka saari doonaa ayuu leeyahay weli ogsoonow yuusuf dabcan waxaa leeyahay waxaa macquula in maanta waaxda dhankaasi iyo ka shaqeysa arrimaha shidaalka ay soo saaraan qiimo cusub oo ah shidaalka yacni qiimaha cusub markii lagu leeyahay way kordhi rabaan maahan wax oo hoos u dhici rabaa waxaana sida warbixinadu ay sheegayaan afartii bilood ee lasoo dhaafay waxaa leeyahay ilaa lacag gaaraysa boqol afartan iyo afar bilyan oo shilinka dalka ah ayay dowladda ku kabtay dhankaasi iyo fuel subsidies waxaa loo yaqaana maba lacagaha lagu kabaya shidaalka haddii dowladda sidaasi ay sameynin waxaa leeyahay halkii markaasi litarba waxa uu gaari lahaa ilaa iyo laba boqol toban iyo afar shilin laba boqol toban iyo afar shilin ayuu gaari lahaa hadda waxaan filayaa laba boqol iyo afartan ilaa laba boqol iyo konton meelahaasi inuu marayo laakiinse ilaa ku dhowaad toddobaatan lacag ayaa ku darsami lahayd halkii liter lacagahaasi markii meesha laga saaro kor ay u kici doonaa saan ogsoonnahay shidaalka sidoo kale maadaama madaxweynaha cusub uu imika leeyahay halkaasi waan ka saari doonaa maadaama wuxuu leeyahay waxba faa'iido uma lahan dadka kenyaanka iyo weliba dadka kale ayuu leeyahay taasina waxa ay markaasi noqon doonta ayuu leeyahay mid markaasi waa mid markaasi wuxuu leeyahay iyaga isku filnaada waaxyahan haddii marba aan meeshan ka saarno sidoo kalena aanu ka shaqayn doonaa ayuu leeyahay in qiimaha nolosha iyo weliba maciishada aan hoos u dhigno sidoo kalena kenyaanka aanu oga yeelno kuwa markaasi lacagaha ay isticmaalayaan waxyaaba markaasi isticmaalayaan ee asaasiga cunada iyo weliba waxyaabaha kala duwan waan ogsoonnahay bilii lasoo dhaafay in ama sanadii lasoo dhaafay haddii si kale aan u dhigno in sare u kacayeen ama caanaha ha ahaado ama waxyaabaha kale ee asaasiga shidaalka kulli waan ogsoonnahay halka ay marayaan dhegeystayaal ilaa iyo laba iyo toban qodob ayaanu sheegnay qodobada kale dhanka yuusuf ayaan ku wareejin doonaa si isagana uu inoogu soo qabto oo sidoo kalena uu noola wadaago si markaasi aan u eegno bal waxyaabaha kale ee william ruto oo halkaasi uu waa tahay waan sii wadayaa dabcan yuusuf bakad waan daqiiqado kadib ayaanu ku wareejin doonaa ilaa iyo qodobo kala duwan ayaanu soo sheegnay dhegeystayaal waxaanu ka soo hadalnay in durbaba ruto uu markaasi qalanka ku duugay arrimaha la xiriira soo magacaabista iyo weliba dhaarinta lixda si garsoorayaasha ah sidoo kale lacagaha lagu kobcinayo saddexda bilyan ah ee lagu kobcinayo dhankaasi waaxda garsoorka sidoo kale in hoos loo dhigayo qiimaha bacriminta iyo weliba fertilizeska sidoo kalena waxaanu ka hadalnay in markaasi uu meesha ka saarayo waxaa loo yaqaano subsidiga iyo weliba dhankaasi iyo waxaa loo yaqaano subsidiga amaba lacagaha lagu kaba batroolka ama shidaalka iyo weliba dhankaasi iyo arrimaha dadka beeraleyda waxyaabaha kale halkaasi aanu eegi doono waxaa ka mid ah oo uu sheegay in markaasi william ruto uu eegi doono amaba uu diiradda saari doono waxaa ka mid ah n h i f ta waa caymiska caafimaadka ee dalka dhegeystayaal ama kaarka si ay u taqaanaan n h i f waxuu leeyahay qof walba lacagta laga goonayo waxay noqonaysaa lacag markaasi u qalanta inta uu qaato mushaarkiisa ama dhaqaalaha soo gasha hadda waxaan ogsoonnahay amaba waxaa laga yaababa hadda in guud ahaan dadka haddii qofka uu yahay waxaa loo yaqaano middle class ama dadka dhexdhexaadka ah dadka iyagu qaniga ah iyo weliba dadka dabaqada hoose ah dhammaantood in isku qarash markaasi laga jaro ayaa laga yaabaa laakiinse ruto wuxuu leeyahay hadda qofka lacagta waxaa looga jarayaa isaga oo la eegaya dhaqaalihiisa mushaarka soo gala iyo dhaqaalaha soo gala ayaa laga jari doonaa yacni isku mid ma ahaanayaan qofka dabaqada hoose ah iyo qofka dabaqada sare iyo qofka dabaqada dhexe ah dhammaantood isku lacag lagama jari doono ayuu leeyahay waana waxyaabaha kale halkaasi uu ballanqaaday dhegeystayaal haddii aanu eegno isaga oo dhaqaalaha ka hadlayey waxa uu yiri arrimaha c b k da ayuu ka hadlay yacni central bank of kenya ayuu waxa uu ugu baaqay in markaasi ay dib weegis ku sameeyaan arrimaha la xiriira transactions yacni in hal wax ka yar hadda waxaan ogsoonahay waxaa jira sharci dhigaya haddii bankiga aad aad tagto oo aad doonayso inaad la baxdo lacag ka badan hal milyan oo shilinka dalka ah waxaa jira saan filayo form ayaa buuxinaysaa sidoo kale su-aale ayaa lagu weydiinayaa halkeed u wadaa lacagtan sababta aad ula baxaysa maxay tahay yacni su-aalo badan ayaa lagu weydiinayaa xukuumadda madaxweyne uhuru kenyatta ee hadda markaasi xilkeedu waqtigeedu uu dhammaaday ayaa waxay sheegeen in arrintan ay uga hortegayaan waxaa loo yaqaana money laundering in markaasi lacago badan lagu lunso sidoo kale si sharci darro ah lacagaha dalka lagu soo geliyo ama looga bixiyo iyo weliba arrimaha la xiriira masuuq maasuqa william ruto wuxuu leeyahay arrimahaasi dib weegis ayaanu ku samayn doonaa oo waxaa markaasi la samayn doonaa in qofka ula bixi karo ee transaction uu samaysan karo hal milyan hal mar uu xitaa hal milyan iyo wax ka badan ama laba milyan iyo wax la mid ah uu markaasi la bixi doono waxyaabaha kale uu sheegay in isagana uu dib weegis ku samayn doono dhegeystayaal haddii aanu si eegno waxyaabaha kale ee halkaasi u ballanqaaday waxaa ka mid ah waa tahay waa qodob aad iyo aad u xiiso badan c b c manhajka cusub ee waxbarashada ee haddaan ogsoonnahay inay meeshas inay keeneen wasaaradda waxbarashada iyo weliba madaxweyne uhuru kenyatta ee xukuumaddiisa waa tahay wuxuu leeyahay william ruto waxaanu samayn doonaa wax loo yaqaano public participation yacni dadweynaha ayaanu u bandhigi doonaa arrintan ismaamulada iyo deegaanada kala duwan ayaa la tegi doonaa sidaad u aragtaan in manhajkan cusub ee hadda ee waxbarashada uu sii socdo iyo in meesha laga saaro ayaanu dhihi doonaa ayuu leeyahay oo dib loo soo celiyo manhajkii hore ee eight four four ga ahaa ee aan ogsoonnahay in inta badan dadka ay wax ku soo barteen haddii dadka ay markaasi ee, ogolaadaan in manhajkan uu sii socdo waa uu sii socon doonaa ayuu leeyahay haddii laakiin dadka intooda badan yacni waa kind of referendum haddii dadka intooda badan ay sheegaan oo ay dhahaan waxaan waan ku wareernay qarashkii aan ugu batay iyo waxyaabo la mid ah oo excuse iyo weliba dhe- sababo kala duwan ay la yimaadaan waxa uu leeyahay waxaanu samayn doonaa meesha ayaanu ka saari doonaa xilligiis xilligii ololaha uu sameynayay ruto iyo kooxdiisa kenya kwanza waxyaabaha inta badan ay ku ololeysanayeen xitaa waxaa ka mid ah inay meesha ka saari doonaan manhajka cusub ee ee c b c ga dhegeystayaal ee warka ayaa ina soo haya ay qodobka kale aan soo qabanaya warka ka hor waxa uu noqonayaa dhankaasi iyo waxa loo yaqaano port of mombasa adeegyada in markaasi dib loogu celin doono dekedda mombaaso ee waxyaabaha kale ee xiliyadii ololaha uu ku jiray si gaara markii uu ku sugnaa gobolka xeebta william ruto uu oo ugu ololeyn jiray waxaa ka mid ahaa inuu dib ugu soo celin doono dekedda mombasa howlihii halkaasi ee, ee laga qaban jiray waxaan ogsoonnahay in hadda loo weeciyey dhankaasi iyo naivasha ee, si markaasi ee, waxaana inta badan dadka deegaankaasi ay sheegeen ama ay ka cawdeen in eh, markaasi lacaga balaayin shilina halkaasi ay ku waayeen sidoo kale dad aad u tiro badan kumanaan dad ah ay shaqadoodii halkaasi sidoo kale ku waayeen maadaama adeegyadii halkaasi dadkii u tegi jiray ama xamaalad ahaan jiray waxyaaba la mid ah ee shaqooyinka halkaasi ka qabsan jiray maadaama shaqadii laga weeciyey halka eh, dhaqaalihiina uu hoos u dhacay sidoo kalena eh, dad badan ay ku shaqo waayeen halkaasi hadda maalinkii shalayada oo uu ka hadlay ruto waxau leeyahay eh, port of mombasa clearing of goods ayuu leeyahay waxaanu dib ugu soo celin doonaa eh, dhankaasi iyo dekedda with immediate effect ayuu leeyahay dabcan with immediate effect dabcan micneeduna waa in saacadaha soo socda maalmaha soo socda ama bilaha soo socda ee si deg dega markaasi ugu dhaqangeli doonto ayuu leeyahay dhegeystayaal qodobo kala duwan ayaa uu sidoo kale uu ka hadlay ninkan dhegeystayaal ee waxaa sidoo kale halkaasi ee ka mid ah waxyaabaha kale uu sheegay ee ee markaasi khudbadiisa uu ku jiray waxaa ka mid ahaa dhegeystayaal ee in waaxda booliska dalka ama waaxda adeega booliska national police service loo yaqaano inay markaasi ay heli doonaan lacago iyagana ay u madax banaan yihiin waxa uu yeeray financial autonomy eh, taasi oo iyadana mar kale si gaara eh, ka dhigaysa si la mid ah eh, waaxda garsoorka dhegeystayaal lacagaha iyagu loo madax banaaneyn doono si gaara abaandulaha booliska ayaa isaga waxa uu noqonayaa chief finance in markaasi lacagahaasi uu isagu maamulo ee, si ka duwan xiliyadii hore weliba xukuumadihii hore oo iyagu markaasi loo qoondeyn jiray sidoo kalena meelaha ay marayaan lacagahaasi ee, lala socon jiray lakiin hadda wuxuu leeyahay waaxda adeega booliska iyaguna ee, arrimahaas ayaan u sameyn doona si lamid ah waxaan ogsoonahay marar badan inay sheegeen in ay markaasi ka shaqeynayaan sidii loogu kordhin lahaa lacagaha waaxda ama laamaha ammaanka si gudba haddii aan oga hadalno mushaaraadka waa laidiin kordhin doonaa oo waxyaabaha markaasi sidoo kale ololaha ay ku galayeen kooxda kenya kwanza ay weliba ruto iyo rigaadi gashagua dhegeystayaal waanu arki doonaa sidoo kale waxyaabaha halkaasi ee ka soo cusboonaaday weliba isbeddelka halkaasi ka dhici doona dhegeystayaal warka saacadda ayaad maqli doontaan waana isku soo laaban doonaa dhegeystayaal ee barnaamijka hogaanka xaaladda dalka ayaad dhageysanaysaan qeybta ugu horeeya iminka soo maqasheen qodobo kala duwan ayaanu markaasi uga soo hadalnay qodobo kaleo aad u tiro badan oo xiise lane miiska inoo saaran yihiin aska bedelna mawjada bal marka intaan qodobada kale markaasi aan sii gudagelin dhegeystayaal aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal kenyaanka haatan madax waxaa leeyahay dabcan haddaan markaasi dadka shacabkaan nahay waa ina markaas isgarabsna- isgarab istaagnaa oo sidoo kale isla soconnaa dhibaatooyinka kala duwan ayaa markaasi la dareemayaa ama dadka shacabka ay dareemayaan waxaana had iyo jeer lagama ma- laga marmaan ihi inay markaas aan garab isino bal sheekadan ila maqal ayaa mar eh, dabcan eh, ay- ay- sida ay u dhacday maqaaxii xaafadda sidii ku taal ayaan ka soo cesheeyey kadibna waxaan waan ka soo baxay markaan ka soo baxay nin aada durafo oga muuqato ayaa markaas wuxuu ii sheegay inay maanta waxba usan cunin weliba isagoo markaas il aada u durafosina ka muuqato runtii waan ka naxay kadib durba maqaaxida aan dib ugu laabtay dabadeedna waxaan usoo iibiyey casho isagoo markaas aada u faraxsanayaan uyi wejigiisa farax ka muuqataan ka tegey marka dhagiis waa inaan markaas garab istaagnaa si aan dhammaanteen u wada noolaano ama aan markaas uga gudubno dhibaatada markaas ina hortaagan safaricom ayaa hadda macaamiisheeda garab taagan oo waxay markaas ku keentay adeega twinwane ofo oo waxyaalo fara badan ay markaas aad ku heli karto masaakiin aad- aad ka heli karto macaamiisha waxay helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin keliya kadib markaad qaraacdaystaa xidig afar afar waa xib- waa afar waa xidig afar afar afar xidig laba laba afar gees ama star four four four star two two hash ama isticmaali kartaa my safaricom app one gb data bundle valid oo labaatan shaq- daqiiqo ah ah labaatan shilin aad ku qaadan karta iyo weliba hal saac oo labaatan waa labaatan shilin oo koola aad ku heli karto iyo weliba afar labaatan saac labaatan shilin oo fariimaha gaaban aad ku heli karto safaricom waxayaa markaas us- oo u hay- oo mar- waa sidoo kale safaricom ayaa u siinaysaa fursad macaamiisheeda inay cunno ku iibsan karaan dhibcaha bonga point waxaa jira dad aad markaasi ay ku cakiran tahay oo aad awoodin markaa cunno inay iibsadaan balse dhibcaha bonga point ayaa markaas u- qofka laga yaaba inay telefoonka uga buuxdo mise ay ugu jiraan orado teg supermarketka kugu dhow oo ku iibsa cunnada markaas aad u baahan tahay bonga point xitaa haddaad markaas rabto waxaad u iib- igu iibs- waad u iibin kartaa saaxiibadaada ee qaraa xidig hal laba lix afar gees ama star one two six hash sidoo kale safaricom ee macaamiisheeda garab taagan ayaa si barnaamijka si barnaamijkeeda rotozeto ah mid markaas bulshooyinka kala duwan u xaqiijinayaan riyadooda safaricom ee markaas rumeynaysa riyadeeda keliya waxaa markaas lagaa doonaya inaad codsigaaga aad u gudbiso safaricom rotozeto ka codso oo shaba- eh, shab- eh, shabakada safaricom foundation ama dukaanka si- ee kugu dhow ka qaada foomamka aad u baahan tahay si markaas deegaankaada ugu horumariso sidoo kale waxaa jiraan qeybo waxbarashada oo safaricom ay kugu garab taagan tahay weliba ciyaari- ci- waa- caruurteeda way helaan waxbarashada ay u baahan yihiin waxay markaasi fi- oo fi- waxay f- furaysaa oo aan fursad u helaysaan waalidiinta iyo weliba ardada macalin waa dabca macluumaadka waxbarashada oo ah weliba kuwa ay ansixiyeen maxadka waxbarashada ee dalka ee k i c d waxaadna ka helaysaa shabakada markaad qaraacdo xidig laba sagaal hal afar gees dhegeystayaal maanta way ka faa'iideysta fursadaasi dhegeysta dib aan ugu soo noqona barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari oo saaka si toos aad uga dhegeysanaysaan xarunta dhexe ee nairobi ay ku leenahay star f m dhegeystayaal yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil si wada jira u daadihinaan qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siin doona goorrow hadduu eebah raalli ka noqdo dhegeystayaal bal mar kale bal markan aan dulmarna dhegeystayaal waxyaalaha markaasi madaxweynaha eh, imikan cusub oo markaasi shalay khudbadiisa uu ka jeediyey iyadoo ay dabcan ay kasoo qeybgaleen wafuud kala duwan ee caalami ah iyo sidoo kale kuwa wadanka eh, ka- dhegeystayaal waxaa madaxweynaha markaasi sheegay in waxyaalo fara badan uu wadanka ka qaban doono muddada uu xilka hayo sida markaasi khudbadiisa shalay laga dheehan karaye haddaba waxaa markaasi dulmaraynaa qodobka u koowaad oo shalay markaasi isha uu mariyey waxaa ka mid ah dhegeystayaal in lix garsoorayaal ah oo markaasi shalay uu ku dhawaaqay in la dhaarin doono sidoo kalena maalinta berito uu sheegay in la dhaarin doono Eh, dabcan maanta ayaa la rabay laakiin dib ayaa loo dhigay oo waxaa la dhaarin doonaa maalinta berito halkaas oo markaasi ay ka howlgeli doonaan maxkamadaha caadiga waxaa horaan max- eh, lixdan garsoorayaasha u diiday madaxweynaha xilka madaxweynihii hore ee uhuru kenyatta kaasoo ku sheegay in markaas waxyaala fara badan ee markaas tribunal waxa loo yaqaana dhegeysta lagu haystay ee garsoorka laakiin taasi shalay waxaa markaas daaqada ka tuuray madaxweynaha eh, william samoe ruto wuxuuna sheegay in markaas la dhaarin doono sidoo kalena uu soo- mar kale soo magacaabay uu sheegayo in ay xilalkooda kala duwan ay markaasi qabtaan halka qodobka labaad sidoo kale uu soo qaado wax loo yaqaano dhegeysa financial autonomy waa dabcan inay markaasi eh, dhanka dhaqaalaha ciidamada booliska ka madax banaanadaan kuwaan markaasi uu sheegay inay markaasi ay bilaabanayso maanta oo ugu horeyso dhegeystayaal waxaana horaan markaasi ay sheegeen in ballanqaad kala duwan ciidamada ay- weliba ciidamada booliska inay wax badan ay ka qaban doonaan kana bedeli doonaan dhegeystayaal shalay uu markaasi carabkiisa ku dhuftay in dhaqaalaha uu wax ka qaban doono sidoo kale noqon doonto mid ka madax bannaan wuxuu dhibaa ay noqon doonto mid ayaga ay gooni u- u la- u leedahay oo markaas loogu qorsheyn doono dhegeystayaal si ay isku maamulaan sidoo kalena wax loogu koriyo lacagahooda waxa uu markaasi sheegay in dhanka garsoorka iyadoo markaas ay tani la socoto dhegeystayaal lixdii garsoorayaasha wuxuu sheegay madaxweynaha eh, william samoe ruto in saddex bilyan oo lacagta dalka loo siin doono sanad weliba eh, financial oo kuwaas markaas eh, ku- lagu qarash garayn doono sidoo kalena eh, sare loogu qaadi doono dhanka garsoorka kuwaasoo la sheegay in muddooyinka u dambeysay ay dabcan ragaadiyeen arrimo fara badan sidoo kale waxyaalo fara badan ay ka socon waayeen dhegeystayaal wuxuu markaasi sheegay in kiisaska maxkamadaha yaala sidoo kale dardargelin doono sidoo kale la khafiifin do- ama la fududayn la fududayn doono si ay isbeddel xoogan loogu keeno nidaamka garsoorka kuwaasuu sheegay inay noqon doonto mid markaasi madax banaanadeeda ay iminka si toos ah u dareemi doonaan waxa uu sidoo kale sheegay in provision administration to keep of politics waa sida markaas khudbadihiisa hanaanka ee dhegeystayaal ee khud- dabcan ee waa kuwa ee loo yaqaano een ho- hogaanka ay u hayaan gobolada qa- oo gobolada qaar ee loo yaqaano dhis waxaa loo yaqaana p c ee loo qaana jira dhegeystayaal laakiin hadda waxaa loo yaqaanaa regional r c ee loo qaana dhegeystayaal waxaana markaas sheegay in ah, siyaasadda markaas iskaga baxaan weliba kuwa een, dhegeystayaal dowladda ay faraha kula jira ama dowladda haddii markaas aad u shaqeynayso inaad markaas kala baxdo fa- faraha siya- waa inaad faraha kala baxdo siyaasadda oo markaas aan isku mashquulin siyaasadda adigoo markaas hana een, dabcan xafiiska dowladda aad hayso ama xafiiska dowladda aad ka shaqeynayso dhegeystayaal wuxuu markaasi doonayaa inuu kal- siyaasadda iyo xubnaha dowladda inuu kala saaro dowladdiisa sida markaasi qudbadiisa shalay laga helaye wuxuu markaasi sheegay dhegeystayaal in arrimihii ugu dambeeyey intii markii ololihii ay socdeen ama dowladdii markaasi horeysay uhuru kenyatta in markaasi saraakiisha eh, dowladda la adeegsanayay si markaasi loo caburiyo sidoo kalena een, ah, arrimahooda ama geedi socodkooda ay markaasi loo wiiqo taasi ayaa keenaysa in taas khudbadiisa uu kusoo daro madaxweynaha william ruto waxaa sidoo kale uu ka hadlay sida aad ku maqleyseen mahmuud saxab ayaa fafaahiyey dhegeystayaal in arrimaha eh, dhanka bacriminta iyo weli fertilizer loo yaqaana dhegeystayaal iyo sidoo kale dhanka f- shidaalka in dhibaataa xoogan ay ka haysto wadanka waana meelaha markaasi wadanka uu ka dhaqdhaqaaqo oo sidoo kale hanaanka wax kala- wax kala- wax kala wadka uu ku kala socdo wadanka haddii markaasi dadka ay in dabcan in muddo ah dadka ay ka qaylinayeen wuxuu markaasi durbo shalay sheegay in isbeddel xoogan si deg deg ah looga qaban doono looga bedeli doono wuxuu sheegay isbuucas isbuucan gudihiisa in is- iyo weliba isbuuca soo socda inay dareemi doonaan sidoo kale la- la nafisi doono dhanka burka waa dhanka ugaalida dhegeystayaal ee- ee weliba bacriminta waxa uu sheegay in markaasi fuel s- waa subsidy waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ayada ay taasi imikan uu ka qorsheynayo nidaamka wax looga bedelay dhala dhegeyste maalinta berita ugu soo horeysa ayaa la sheegaya in sare usii kici doono sida markaasi horaanba lagu iclaamiyey oo maalinta dabcan waxaan filaya in ay ahayd maalinta sabtida in la iclaamiyey in sare usii kici doono shidaalka shidaalyari owgiis waa shidaalyari owgeed oo wadanka markaasi ka jirto hal dhibic afar milyan oo markaasi baag ah ah, oo markaasi gel- ah, waa fertilizer ah ayaa markaasi lagu heli doonaa qiimo dhimin oo ama qiimo dhibis xoogan sida uu faahfaahin markaasi ku bixi muscab wuxuu markaasi sheegay madaxweynaha in hore ay jirtay ama horaan ay ahayd lix kun iyo shan boqol hadda hoos ayaa loo soo dhigay ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol ayaa markaasi lagu iibsan doonaa ama sidoo kale ay ku heli doonaan si ay wax soo saar wadanka u yeesho horaan wuxuu markaasi eh, waa dabcan wuxuu madaxweynaha wuxuu sidoo kale sheegay in lacaga aad u tiro badan loo qoondeyn doono oo sidoo kale lagu lagu maareyn doono wax soo saarka wadanka si isku filnaansho wadanka loo gaaro wuxuu sheegay in arrimaha markaasi kaab dabcan kab- lagu kabo ee dhaqaalaha eh, la doonayo in meesha laga saaro si isku filnaansho wadanka uu gaaro dhanka wax soo saarka waxa uu sheegay in arrimahan ay tahay mid fudud oo sidoo kale cid weliba ay ka heli karto iyadoo horaanba uu sheegay in dadka markaasi ee qowleysatada ah ama dadka aan ku lug leh een, ah, katelska wuxuu ugu yeeray in uu wax ka qaban doono oo arrimahan in badan looga shakeynayay ama sidoo kale ayaga markaasi ay buqumaha hayaan oo ay ka socon leedahay- ay ka socon lahay dhaqaalaha wadanka iyo sidoo kale kobaca dhanka dhaqaalaha iyo weliba nolosha ama cost living waxaa loo yaqaana dadka ay ku nool yihiin dadka kenyaanka waxaa halkan sidoo kale uu sheegay intuu khudbadiisa shalay dhegeysan ay socotay in labaatan suuqo cusub markaasi la dhisi doono ama laga dhisi doono dhegeystayaal caasimadda nairobi ee dabcan dowladdiisa ama xukuumaddiisa sida khudbadiisa shalay uu ku sheegay kuw- kaasoo sheegay in maareynta dhaqaalaha iyo weliba koobca dhaqaalaha ee sidoo kale caasimadda ay ka hagaagi ay ka hagaagi doonto ama sidoo kale ay ka sim- ay ka- laga simi doono dhegeystayaal sidii eh, kobaca dhaqaalaha sare loogu qaadi lahaa waxa uu sheegay in suuqyada ugu weyn ee markaasi la- eh, oo- oo cusub ee sidoo kale la maalgelin doono sidoo kalena dadka shacabka ay markaasi kaga shaqaysan doonaan in sidoo kale wax soo saar iyo weliba dhaqaalaha wadanka waxa ay ka kobcin doonaan mise ay kusoo kordhin doonaan dhegeystayaal iyadoo markaasi xarunta ee dhexe wadanka ay tahay nairobi haddana waa meelaha markaas ugu dhaqaalaha badan wadanka ay soo geliso iyadoo ganacsiyada ganacsiyada waa ganacsiyo fara badan ay ka dhisan tahay wuxuuna markaasi dowladda madaxweynaha william ruto uu sheegayaa in ay markaas doonayso inay dardargeliso sidii markaas ay ku dhisi laheyd suuqa suuqi waa suuq aad u tiro badan iyo weliba guud ahaan kountiyada qaar laakiin wuxuu sheegaya countiga ugu badan ee suuqyada heli doono in noqon doonto nairobi halka countiyada kale ay markaas iyagana heli doonaan suuqya oo markaas lagu iibgeyn doono waxyadooda ama wax ay soo saaraan waxauu sidoo kale ka hadlay arrimaha lacagta deymaha ama sidoo kale dadka shacabka ay qaataan markaas la geliyo calaamada cas dhigis ama red la geliyo ayuu markaas kaga hadlay in taasi ay lasoo afjari doono sidoo kalena xal loo heli doono si markaas wax looga bedelo animaha ama waxaa loo yaqaano c r b dhegeystayaal tusaale waxaa laga yaabaa muscab dadka inaysan fahamsanin c r b waxaa laga yaaba tusaale yuusuf bakad in lacag shan iyo toban kun uu ka qaato shirkadda safaricom oo lacag deyn ah waxaa laga yaabaa lacagtaasi in muddada intii la rabay inuu ku bixiyo inuusan ku bixinin waxaa laga yaabaa in bilo ay u qabtaan waqtiya u qabtaan laakiin waqtigii qofka hadduu doomaro waxaa laga yaabaa in haddana san loo sii kordhin ilaa intuu ka bixin karo mise inta awooddiisa qofka lacag inuu haysto inuu iska bixin karo inta la fiirin waxaa markaas leeyahay c r b qorfa durbo waxay kula ordayaan in calaamada cas uu qofka la gelin karo oo sidoo kale deen meel kale uu ka qaadan karin sidoo kale ay ku adkaanayso nolosha waana midda markaas iminkan uu kaga digayo oo lagu leeyahay lacag aada u tiro badan oo c r b ah oo deymo fara badan in dabcan dadka shacabka ay qaadeen waxa uu markaas madaxweynaha uu sheegay in wasaarad cusub uu kusoo dari doono dowladdiisa oo markaasi ay noqon doonto mid dhaqaalaha weliba dadka markaasi ganacsatada yaryar loogu kaabi doono ama sidoo kale lagu dhisi doono iyadoo markaas wasaaraddaasi noqon doonto kana shaqeyn doonto la kaashan doonto bangiga dhexe sidii taageero xoogan dadka haslaaga ah ama sida dabcan loogigiis ay tahay hasla inay wax markaasi ka heli doonaan dadka shacabka inay heli doonaan dadka markaasi ku jiraan ayuutada waxa loo yaqaano jama mise ku yari jiraan saako in lacagahaas ay heli doonaan sidoo kalena ay ku meelmarin karaan ama sidoo kale ay ku kubcin karaan dhaqaalahooda yaryar si ay sare u kacaan waxay markaas u heli doonaan lacag ay markaas ku agsesi gareyn karaan ganacsiyadooda yaryar oo markaas fursaday u heli karaan wuxuu sheegay in wasaaraddiisa ay soo saari doonto wasaarad cusub ee kusoo dari doonto wasaaradda markaasi ay qof waliba uu qeyb markaas kaga noqon doono ama dhaqaalaha ahaan uu u heli karaan dhegeystayaal wuxuuna markaas sheegay inay u fudo doonto credible waa affordable dhegeystayaal ama qof u heli karo lacagaha ay markaas qofka uu markaas ka access garan karo mise uu soo qaadan karo asagoo markaas u maraya wasaaradda wuxuu markaas shalay sheegay inuu la fariisay bangiga dhexe ee dalka dabcan c b k oo sidoo kale uu kaga hadlay arrimaha iyo weliba nidaamka lacagaha ay dhegeystayaal sidii markaas wax looga qaban lahaa loogana bedeli lahaa dhegeystayaal jawaakaali iyo sidoo kale fursadaha siiya waa kuwa markaasi shaqaalaha markaasi gacanta oo sidoo kale wax soo saar wax soo saar wadanka dhegeystayaal kuna tiirsan dabcan sida hadda sufriyooyinka oo kale shantadahaas ama sanduuq sanduuqada waxyaalaha markaasi soo saaraan qaadooyinka shahlow dabcan lagu cuntada lagu cuno waxyaalaha markaasi basic ah dadka markay u baahan yihiin muscabow waxaa soo saaran dad markaasi muruqmaalata ah oo gacanta waxa uu sheegay in fursado fara badan la siin doono inta markaas xukuumaddiisa ama dowladdiisa ay xalka markaas hayso wuxuu markaas sheegay house affordable ama sida hadda markaas xukuumaddii madaxweynaha hore ee uhuru kenyatta in dowladdiisa ay markaas afarta qorshe ugu weyne ee ka mid ahayd guryeynta in markaas qiimo jaban lagu heli karo ama lagu heli lahaa ama lagu heli karo taasi ayaa sidoo kale uu tilmaamay in halkaasu kasii ambaqaada laakiin waxaa markaas la dhisi doonaa ilaa iyo laba boqol iyo konton unit oo qof waliba uu ka heli karo ama uu dabcan ay ku heli karaan qiimo aada u jaban ama sidoo kale ay ku xaroon karaan mise heli karaan hoy u noqon karto dhegeystayaal wuxuuna sheegay in dabcan qandaraadkaas ay qaadan doonaan ay heli doonaan biraha iyo weliba waxaa dhan dadka markaas wax soo saarka leh wadanka gudihiisa ama juwakali in markaas la finance garayn doono ayaga wax soo saar gudahooda ay industrigooda ay wax markaas u yeelan doonaan waa sida markaas uu sheegay muscab arrinta markaas hadalhaynta faraha badan dhalisay waxay markaas ahayd kadib dowladdii xukuumaddii madaxweyne uhuru kenyatta waxay markaasi sheegtay in xeebta mombasa ee markaasi halka waxaa loo yaqaana clearance and forwarding loogu bedelay dhanka trainka casriga ah ee markaas ayaga soo qaadaan oo kadibna alaabta ay markaas la keenaan oo halka ayada dowladda kula wareegtay wuxuu markaas iminka sheegay in sidii hore ee caadiga ah ay markaas ugu laabanayso isla maalintii shalay ayuu saasi sheegay maantana caadi ugu laabanaysaa ilaa waa amarkii madaxweynaha oo markaas amar kale kama jira laleeyahay amarka keliya madaxweynaha ayaa soconaya waxaa leeyahay arrintaasi horaan ayuu sheegay in wax badan uu ka qaban doono dhanka xeebta weliba dhanka markaasi arrimaha halka waa clearing and good forward waa operationka halkaasi ka socdo in markaasi lagu bedeli doono sidii caadiga dadka horaan ugu shaqaysan jireen oo shaqaalihii caadiga ah ee xamaalitada kuwa baabuurta in markaasi shaqadooda caadi u qabsan doonaan oo shaqadooda meelihii kala duwan ay kala geen jireen in u keen- u keeni doonaan ama u keeni doonaan laakiin waxaa markaas dowladii xukuumaddii hore ee madaxweyne uhuru kenyatta ay bedesha- ay bedeshay taas taasoo markaas khandaraaska la siiyey shirkadda markaasi ay- ee, tareenka ama ee, ee, markaasi ay s r g oo waa s- waxaa- ee, muscab SGR.
s g r inay markaasi ay siisay qandaraaskaasi laakiin taasi hadda waxay markaas noqonaysaa in keliya tareenka uu soo qaado dadka rakaabka oo keliya ah dadka shacabka inuu soo qaadayo laakiin aysan soo qaadi karin hadda ka dambe een arrimaha markaasi gu- waxyaalaha guudka ah, waxyaalaha markaasi eh, caadiga ahaa oo horaan ayagay qaadi jireen muscab waxaa sidoo kale oo markaas uu soo hadlay arrimaha een, een, een, madaxweynaha intuu markaasi khudbadiisa socotay manhajka waxbarashada dalka wuxuu u sheegay in markaas dadka ay neebsan doonaan oo markaasi la eegi doono waxaa dadka waa laga qeybgelin doonaa public een, eh, participation loo sameyn doona dadka waa laga qeybgelin doona dhammaan eh, afar iyo labaatan- afar iyo toddobada ismaamul ee wadanka uu ka kooban yahay ayaa laga qeybgelin doona dadka shacabka la weydiin doonaa bal manhajkan siday u arkaan in markaas ayaga uu u qalmo in ayaga markaas uu ka fiican yahay in ayaga siday u arkaan in culays uu ku qabaan inuu in uu markaas qabin haddii markaas reportka waxbarashada ay soo baxdo kadibna gacanta loo geliya asaga oo markaas loogu xag uu ramo kadibna la analyse gariyo mise dabcan taariikh laga bixiyo la fiiriyo bal in markaas ardada u wanaagsantahay inaysan u wanaagsanayn waxaa markaas leeyahay dabcan lagama qeybgelin markii ay hor- ay dowladda ay ku dhaqaaqaysa arrintan manhajka c b c oo keli waalidiinta iyo ardada iyo macalimiinta waa lagu qasbay taasee keentay in markaas macalimiinta xitaa ay qaarkood ay ka biidiisanaayeen oosan qaarkood ay sheegeen in manhajkan aysan la qabsan karin mase ay fahmi karin waana midda hadda keenayso in uu markaas dib u eegis uu ku sameynayo haddii ay markaas soo baxdo mid negative ah oo markaas dadka aysan ku qanacsaneen mise ardada aysan ku qanacsaneen mise macalimiinta aysan ku qanacsaneen waxay noqonaysaa in madaxweynaha uu manhajka hore dib loogu laabto ee eight four four laakiin taasi ayaa haddana markaasi ayadana hadalhaynta ugu badan noqotay dhegeystayaal laakiin waxaa la isweydiin kara hadda waxay tahay ee, dabcan manhajkan durbo waa u socdaa ilmahana imtixaan bay isku diyaarinayaan in imtixaan markaas ay u fariistaan natiijada sidoo kale ay helaan iyo weliba fasalle kale hor leh la dhisay iyo Qarash weliba- badan ayaa qarash ku badan baxay.
markaas ay ku baxeen Wa- sidoo kale waxaa markaas xitaa la training garay macalimiin aad u tiro badan si manhajkan wax ugu badan uga fahmaan midda hadda waxay noqonaysaa marka in wixii hore haddii markaas madaxweynaha wixii u soo baxo inkastoo laakiin uu sheegay in laga qeybgelin doono dadka shacabka ayaga markaas aragtidooda fikirkooda keliya uu ku hogaamin doono wixii ugu soo baxana markaas uu keena haddii markaas ay dadka ay ku qanacsan yihiin manhajka c b c ay sax ay tahay waa loo daan doonaa oo waxbarashadooda caadi carruurta ay u wadan doonaan haddii laakiin ay markaas ay ka diidsan yihiin ay leeyihiin tani waa lagula qasbay oo ma fahmi karno oo dhibaataan ku qabnaa waxay markaas noqonaysaa haddana in madaxweynaha manhajka uu haddana meesha ka saaro uu s- manhajkii hore wadanka uu ku dhamay ee eight four four Uu dib in ugu markaas soo celiyo.
dib loogu soo celiyo wadanka waa tahay eh, yuusuf maalinkii shalay hee dabcan arrimo badan ay halkaasi ka dhaceen waad arkaysay eh, isla markiiba en, madaxweynaha xilka ka degay isagoo goobta fadhiyaya shaqa la siiyey Aadiya.
waxay ku leeyihiin eh, shaqa ayaa la sii leeyihin madaxweynaha waa shaqada Dabcan la ergey sii- laga dhigay.
ergeyaa laga dhigay shaqadaasi waa fahmi kartaa waxaa leeyahay maadaama uu ka shaqeeyay arrimaha nabadda waan fahansannahay tobankii sano ee lasoo dhaafay arrimaha gobolka iyo arrimaha nabadda ee waxyaabaha markaasi lagu ammaanayay madaxweynaha uhuru kenyatta iyo ay ka qayb ka ahayd ama markaasi ka mid ahayd marka wuxuu leeyahay eh, arrimaha etoobiya iyo weliba arrimaha markaasi DRC.
eh, d r c iyo weliba eh, kha- waa khilaafyada ka dhexeeya xitaa markii lagu dara elect arrimaha sudan iyo weliba egypt masar isku haystaan xitaa qeyb bay ka tahay Aad iyo aad.
Eh, arrimahaasi oo dhan ayuu noo xil saaran yahay ama markaasi uu anaga on behalf of kenya markaasi uu markaasi aan u xil saarnay ayuu dabcan leeyahay.
marka wuxuu ka dhigay odaygii ee kenya waa tahay si la mid a eh, yuusuf arrintan waxay daba socotaa waan ognahay labada kun iyo sideed iyo tobankii markii ruto eh, raila iyo en, uhuru ay heshiiyeen raila qudhiisa shaqa ayaa la siiyey aad iyo aad ergey laga dhigay ergeya laga dhigay yacni waxaa ergeya looga dhigay africa dhan au Infrastructure.
in markaasi arrimaha kaabayaasha uu u xil saarnaado Eh, sidoo kale waad arkaysa halkaasi wuxuu leeyahay eh, waxyaabaha kale uu ka hadla waxaa ka mid a uu leeyahay en, diaspora ayaan waxaan ka dhigaynaa forty eight counties will make diaspora forty eight county uu leeyahay yacni ismaamul iyadana markaasi uu gaara waan ogsoonaa marka codaynta as- ismaamul ahaan ayaa loo xisaabiyaa codadka ka imaanaya diaspora marka si rasmi ah ayaa arrintan iyaguna u dhaqangelinayna ayuu leeyahay Eh, yuusuf waad arkaysay rigaadi gishagwa aan u imaano madaxweyne ku-xigeenka shalay afuu furtay isagana halkaasi afkuy furtay Eh, dadka qaar ayaa ku dhaleeceynaya oo leeyahay ma ahayn in sidaas si uu u hadlo wixii marti sharaftaasi ay joogaan in xukuumaddii ka horeysay uu ma- maaragtay u daleeco laakiin waxaa ku taageeray eh, madaxweynaha tanza madaxweynaha uganda ah, oo markaas sheegay wuxuu lahaa eh, qaabka hadda madaxweynaha uu u hadlayo eh, mise madaxweyne ku-xigeenka gashagua uu dhaha asaga laakiin ragaada gashagua ninka Eh, Gasha- gashagua ma aha inkastoo laakiin magacuu qaban waaye laakiin wuxuu sheegay uu tilmaamay en, waxaa hadalkaasi ka keenaya uu tilmaamaya qaabka dimuqraadiyadda eh, markaas afrika ka jirto waa sida markaas xitaa yuge- eh, yugeeriga kabta museveni uu shalay khudbada markuu jeedin uu sheegaya wuxuu ka hadlaya warbaahinta qaabkii wax u bambooninayan qaabka wax u sheegayan qaabkii wax u gelinaya meel qaabka wax u soo saarayaan marka eh, rigaada gashagwa wuxuu markaas halkaasi u sheegaye eh, de horta waxaa leeyahay waa nin ciilan eh, rigaada gashagwa Eh, waa la socotaa dabcan in markaasi lacag fara badan laga xayiray Waa waa la tahay.
socotay in markaasi la xiray waa la socotay in maxkamada fara badan lagu waday waxaa la socotaa in markaasi la daba socday waxaa loo loo haystay lacaga in markaasi uu si- een, uu qandaraas markaasi ku qaatay oo amar wanaagsanin oo walaalkiis kaga qaatay countiga dabcan waxyaala fara badan ayaa sbiirsadeen oo lagu haystay oo wuu ciilan ah oo waxaa markaasi leeyahay waxay markaasi meel gaaban ka fiirinayay madaxweynaha xilka ka tegay ka degaya markaas uhuru kenyatta oosan may isku wanaagsaneen laakiin waxa uu markaasi sheegay in dhibaatadii caburintii iyo k r a oo guddi markaas ku xilsaaran canshuuraha wadanka in ay markaas dhibaato wadanka ay ka hayeen laakiin uu leeyahay in wax badan markaas ee laga qaban doono laga bedeli doono oo loo baahan yahay in markaas imikan wadanka xaal ay- ay la kala saaro sidii xitaa aad ku maqlayso madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu leeyahay waa in la kala saara shaqaalaha iyo siyaasadda ee kuwa markaasi xafiiska ummadda haya mise xafiiska dowladda oo markaasi ka shaqeynayo mise ka howlgelaya in la kala saaro dabcan waa midda markaasi shalay uu rigaada gashagwa ka hadlayay iyadoo markaasi marti sharaf markaasi fara badan meesha ay joogtay laakiin waa la fahansanaa ee wuxuu ka hadlayay wixii markaasi ololihiisa siyaasadda cii- ee ciilka u hayay ayuu markaasi sheegay uu markaasi kula sogootay uhuru kenyatta oo leeyahay wuu ku furtay asagoo toos ula jooga meesha ayuu wixii ku furfuray oo wixii dowladdii hore soo martay dhibaatadii hore waxyaabaha lala uu ka kacay.
hadlay Mhm.
yuusuf dhaqaalaha ayaa ugu badnaa Aad iyo oo uu aad.
leeyahay waxaan la wareegnay ama aan markaasi dhaxalnay uu yidhi Dha- aad iyo aad.
dhaqaale aad iyo aad u dhintay oo dib dhulka wuxuu galay.
tilmaamaya haddana uu leeyahay Mhm.
wa- halkii uu eh, mwai kibaki uu ka- uu markaas ku dhaafay waa inaa marka adigana ka bilowda oo ka qabata wuxuu meesha ka saaray xukuumaddii uhuru kenyatta Tobankii in- sano, yacni, in dabcan dalka waxba uu waxba- ka wa- jirin.
waxba ka jirin dhaqaale xumo ay ku dhacday wuxuu yidhi impossible to feel Aad iyo yacni aad.
way adkaan doontaa ayuu leeyahay in hataa buuxino inaan buuxina ayuu Aad iyo leeyahay aad.
yacni waa hadal uu ku durayo eh, uhuru kenyatta si kale markii loo dhigo Aha.
Eh, yuusuf eh, mr uhuru kenyatta madaxweynihii hore isaga eh, waxaa leeyahay isagana he will, he will going to get waxaa leeyahay eh, retirement package dabcan taasi waa madaxweyne walba u taallaa Een, Yacni- waa mid walba uu leeyahay uu leeyahay madaxweyne wadanka soo qaado ruto hadduu maanta ka tago uu leeyahay uu leeyahay ma fahmaysaa marka waxyaalo badan ayaa halkan laga hadlayaa xitaa waxaa loogu daray uu leeyahay two laundry personnel dad markaasi dharkiisa uu ama dharka ama Uu dhaqa arrimahaasi u feereeyo.
u feereynaya Mhm.
Eh, sekretariyaal ama karaaniyaal afar ayuu leeyahay four messengers dad markaasi isaga u adeegaya ayuu leeyahay four housekeepers dad guriga ugu shaqeynaya ilaa afar ayuu leeyahay two cooks laba qof ee cunno u karinaya staff for waxaa leeyahay fully furnished office yacni xafiis ayuu qabayaa oo dad shaqaale ayaa u joogaya ilaa iyo waxaa la siinayaa eh, laba boqol iyo lix iyo toban kun oo fuel allowance bishiiba yacni eh, arrimaha markaasi eh, shidaalka wuxuu qaadanayaa hal dhibic laba milyan oo markaasi inta uu ka dhimanayo bil walba la siinayo lifetime hal ahaa salary sidoo kale waxaa la siinayaa hal milyan boqol toban iyo shan kun bil walba oo pension ama markaasi lacagaha howlgabka ayaa la siinaya yacni lacag aad u tira badan ayaa la sheegaa sanad walbana waxaa la siinayaa toddobaatan iyo laba milyan ayaa markaasi howlihiisa uu ku gudanayaa dabcan waa lacag aad u tiro badan si wanaagsan waxyaalaha markaas loo kala ordaayo Eh, dabcan eh, markaan dib ugu soo noqono mustacabow eh, xilkan hadda madaxweynaha eh, ruto dabcan waxyaala fara badan hadda wadanka yaalaan oo markaas dhaqaalaha ka mid tahay Eh, waxaa ka mid ah arrimaha shidaalka oo dhaqaalaha qayb ka mid yahay arrimaha eh, cunnada ayaa ka mid ah oo hadda uu sheegaya in wax badan laga bedeli doono laga- laga doonayo in uu dowladiisa ay ka bedesho waa maqlaysa haddana adiga sheegaysa eragada gashaagwa in le waa nugu adagtaa inaan buuxino sidoo kale aan la qabsano dhaqaalaha hadda ma- heerku taaganaya iyo lacaga aad u tiro badan oo sagaal trilyan ah wadanka markaas lagu leeyahay Eh, sidoo kale waxba aysan dowladii eh, hore aysan wax ka bi- ka bixinin hadda markaas qorshe fara badan la taalaa iyo sidii sidii markaas arintan uu doonayo in markaas isku isku waafajiyo oo sidoo kale waxuu kaga qabto waxaa leeyahay boqolka maalmood oo u hore muxuu markaas madaxweynaha laga filan karaa oo markaas la doonaya sida ay shalay markaas durbo uu ka bilaabayba wuxuu markaas sheegay in garsooradii markaas madaxweynihii hore uu diiday in markaas la ansixiyo asaga uu qalinka ku duugay uu ansixinayo berina usoo socoto khamiis uu hore la dhaarin doono wuxuu sidoo kale madaxweynaha uu sheegay in markaas isbedelkiisa uu ku dhaqaaqi doono sidoo kalena ka mid ah ee wax ka qabashada isbuuc gudihiisa in lagu soo abjiri doono arrimaha markaas bacriminta ama fertilizer waxa loo yaqaana dhegeysa muscabow in markaas ay la heli doono qiimo aad u jaban oo lagu heli karo wax ka yar ilaa iyo soddon waa saddex kun iyo shan boqol horaan maxay ahayd lix kun iyo shan boqol saddex kun ayuu meesha ka saaray oo markaas iminkanu leeyahay dadku way nafaysi doonaan oo waxyaalo fara badan in waa la heli doonaa oo wax soo saarkii abuuritaankii ayaa badan doonaa Sax.
ee haddii markaas arrintaasi ay dhaqan gasho isbuuca soo socda wuxuu leeyahay arrintaas way dhaqan gelaysaa wuxuu markaas sheegay wax sub- waa subsidy waxa la dhaho muscabow oo markaas loo ba- ka- ka- eh, dabcan lagu kabo dhaqaalaha ee markaas leeyahay waa in meesha laga saaraa fuelka dabcan eh, waa waa la socotay in hadda ka hore eh, madaxweynaha lacag aad u tiro badan uu ku daray dhanka dhaqaalaha oo markaas intaas bilyan ah oo dhanka eh, shidaalka ah uu sheegay in lagu kabo dhaqaalahaasi si shidaal fara badan dadka u helaan wuxuu leeyahay eh, taasi ayaa dhibaato keenaysa oo markaas lacaga fara badan ku baxaysa waa in wax soo saar wadanka uu yeeshaa asaga markaas uu isku firnaada wixii uu soo soxo inuu asaga markaas isku noqdaa waxna ay kaga soo baxaan uu leeyahay laakiin haddii markaas wax lagu kordhiyo wuxuu leeyahay ama lagu riba lagu kordhiyo waxay noqonaysaa in si kordhitaanka ay sii soconayso oo sidoo kale meeshii la taagnaanayo marka wuxuu leeyahay taas meeshaa ka bixinaynaa oo waxaa la noqonayaa in markaas isku filnaanshuhu wax soo saarka wixii soo gooba in la hela ee markaas la kala ogaadaa loona heli karaa bal musacab dhegeystayaashaan qaadka telefoonada siinaynaa dhegeystayaal bal eh, arrinta markaas madaxweynaha iyo weliba boqolkiisa maalmood oo iminkan maanta kow bilaabanayso dhegeystayaal oo iminkan kenyaanka faraha ay ku tirinayaan durbo waxaa leeyahay kenyaanka waa dad markaas u xisaabiya waa dad markaas si dhow dadka wax ula socda waxaa leeyahay waa dad markaas ayaga go-aamiya eh, garsooro cid weliba isku ah waxaa leeyahay dabcan iyadoo maalmaha sidoo kale waxyar ka dhiman yihiin ayay xasuusin doonaan madaxweynaha wuxuu qabtay iyo waxba uusan qabanin isagoo xitaa markaas warbaahinta la hadlin mase u sharaxinba ayay xasuusin doonaan leeyahay madaxweyne intan intan baa qabatay intan intan baa qabatay ayay oran doonaan haddaba arrinta laisweydiinaya baahida faraha badan hadda wadanka taagan iyo culaysyada deymaha faraha badan dabcan is- iyo weliba arrimihiisa hadda uu sheegay tolow ma iswaafajin doonaan waa arrinta markaas isweydiinaya saaka wadan fara badan lacag fara badan deen- deymaa lagu leeyahay wadanka lacag hadda ma taalaa laleeyahay iyo hadda arrimahan qorshahan hadda u wato dabcan ma iswaafaj ma is- muu iswaafajin doonaa waa arrinta markaas lisweydinayo eber toddoba eber laba saddex waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeysaan dhammaantiin suux wanaagsan barqa wanaagsan meel walbaa naga dhegeysanaysaan waxaa si toos u dhegeysanaysaan idaacadda star f m yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil barnaamijka hogaanka ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddaba arrin iyadoo wadanka fara ba- lacaga de- deymo fara badan lagu leeyahay dabcan siduu doonaya markaas inuu isku waafajiye had- arrimaha shalay uu ka dhawaajiyey iyo weliba deymahaasi iyo weliba sida dhaqaalaha iminkan uu doonaya in uu kobciyo culays ma ku taha mise waa sidee arrinta eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonka ugu hore musacabo
star f m hallow
halo soo dhow saaxiib
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
darwaasiyad cadow banaani lagdheera aad baan kusoo dhaweynaynaa siyaad
waa mahadsantiin walaal jasaka allahu khayr anna ilaahay isoo dhexmaray baan ka hadli Mhm,
horta xil wuu culays badan yahay nim- ninkan allaha u fududay mhm,
madaxweyne ku-xigeenkane ciil ma qabina wuxuu sheego waa run waan la qabaa anima origeyda baan ka hadli waa yahay
Eh, annaga moyka baaki meel dheer buu na gaarsiiyey Mhm,
waddankan asagoo meesha afrikaan waddan afrikaan meesha ugu wanaagsan asagoo joogo maarata kabaaki xilka uu ka wareegay waa yahay
maantana annaga dhaqaalaha annaga boqolki sideetan hoos buu u dhac wuu baaba Mhm,
waqtigaas ayada ah iyo maantana wax inuu adduunka uu kasii fiicnaado ma ogi maanta kama xumeyn maxaa waaye hogaanka ninka haya maasaa yeela waa garta
horta rayla xilka allah u fududay ruto Mhm,
waxyaalo fara badan oo caqabad baa hor yaalaan waa garta
caqabadooyinkaasna dadaal iyo maskax iyo maaragtaay arrimo aad u culus bay maarata oo fara badan bay oo dadaal fara badan bay yay u baahan tahay Mhm,
marka taas waa taasoo mid walbana ibni aadanka maanta muxuu u badan yahay qof walba isaga wixii uu raadinhayo markii uu maaragtay uu ku hela inuu un ku doono mhm,
laakiin ninkan hadda soo gala madaxweynaha aad buu u fiicay sababtay tahay waxyaalihii uu ballan qaaday markii kaabeenka uu raadinayay qodbada shalay kullig way ku jireen waa garta
dad nin oo ma ahayn maaragtahay ee kaabeen wax ku raadsana aanu ahayn ba ana iisoo baxday waa garta
bambaaso hata tarkadii laga wareeji waan soo celin buy waa garta
marka ninka mar haddii sidaa uu yahay oo maaragtay communitigaba uu la shaqeynayo oo cadaalad u ilaahay wax kastana waa u fududeen Mm,
laakiin haddii adi aad ku raadsan haato maarata waxa aad raadin hayso fursadaad marka aad raadin hayso inaad ku maarata ku dhaaftoon aad rabto mhm,
waxba ma aragtaay kuuma hagaaga waa garta
marka ruuta wuu fiican yahay saan hadda arkahayo Eh, xilka allah u fududeeyo Mhm, ummadda kii hogaan fiican u qabtana allah ka dhigo mhm.
dhinaca annaga annaga waa qoy beri waan rafaadana xagga annagan allah usoo jeeday ana intaasaan kaga baxaya waa tahay aada baa u mahadsan tahay si-aad uu mahadsan yahay ee, dhankaasi iyo wuxuu naga soo wacayay ee, lagdheera banaaney waan uga mahadcelinayaa dhegeystaha kale star f m hallow codka ayaa ka go-ay dhegeystahaasi xigahaasi yuusuf hallow star f m
halo halo soo dhow walaal
waa dhaway mutaclow magacaaga siraar daahiyo waa haye shiraar oo kusoo dhaweynaynaa adiga saaxiibka barnaamij adiga saaxiibka waa salaamiisa bakad iyo maxaan ku rahday mascab waa salaam si lamid ah saaxiib barqa wanaagsan ee maxaan ku rahday bal xoogaa haddaan ku darsado mhm horta madaxweynahan ilaahay amarkii moogiy waxaa layidhi qofka jeceshahay oo yacni madaxnimadiisa aad jeceshahay waa loo duceeyay waxaan leenahay horta allah waa gaale allah soo hanuuniy aamiin diinta islaamka allah ku soo hanuuniy aamiin
Ee, tan labaad saddex nin oo saddex shay oo ninka horta saddex shay uu qabaa saan filaay haye
oo ninka madaxda looga baahan yahay waa tahay saddexdaas inay u dhan yihiin baan aaminsan anugu haye
ma
mhm iyo muruq haye iyo maskax saddexdaanba waa hayaa waa garta haddii marka shacabka la shaqayn lahaa uu helo oo dadki isaga fahmi lahaa inta ka hoosaysa hadday la shaqeeyaan mhm waxaan aaminsanahay maxaan ku rahay waxyaabihii uu ballan qaaday maxaan ku rahday inuu inuu fulin karaa ayaan aaminsanahay si kastaba meel walba ha u maray laakiin inuu fulin fulin karaan ayaa arrintaas ayaan aaminsanahay waa garta
marka waa idin salaamaya saaxiibayaal aad baa idin salaamaya aad baa mahadsantaha aanu kaa qaadnay shiraar uu mahadsan yahay saaxiibka barnaamijka iyo haasana oo naga mahadcelinaya dhegeystayaasha kale ee qadadka ku jira haddii aad siisid star f m hallow
halo soo dhow saaxiib
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
mascab adig iyo yuusuf bakad wadeen salaam ayaa waa xuseen faliir xagaajire waanu kaa qaadnay xuseen soo dhow
walaal haddaan u guda galo mhm
inahu isbedel horta waa loo baahan yahay.
sax
waana wax la suuha waa garta
wadankanna wuxuu la kobci la'yo oo meel la gaari la'yo waa deenta mhm
horta deenta hadduu ninkan ka saaro wadanka dhaqaalihiisa banaanku imaan mhm
wuxuu la daalaa dhibxayo- dhibkan keenahayana deentan wadanka inkastoo uu iska tabar yar yahay mhm
horta waa deenta wuxuu la la daalaa dhibxayo waa garta
taana waa midda u horeysa mhm
kan kale annaga waxaanu nahayn rajo ku nool had iyo jeer waa garta
ninka markuu wax bilaabayo mhm
waxaa wanaagsan inuu wax kasta uu ka baaraan dego war maxaa loo heli karaa dhaqaale maxaa ku bixi karaa wixii waxaa si fog xisaabtan aan la gaarin hadduu iska meelmarsadana waxaan u malayn ani afkaartayda ama aqligayda xun mhm
in wadanka koobi karin waa garta
waxyaala ajaltooyin oo aad adag oo marka hore uu ku hadlana way iska jiraan mhm
allaha u fududeeyo waa nin xil qaada eebtaas waa garta
eebtiisa banaanka iska taallay wax waa un la eegi doonay mhm
ilaa isbedel waan sughaynaa inuu hadda sameeyo sax hadii lacalla ay imaan waysa inaad kuwii hore ugu lamid kama bedelno mhm
marka walaalo aan intaasaan ku darsanhayaa waanan ku salaamay adig iyo ninka saaxiibka yahow waanu kaa qaadnay saaxiib aad baa mahadsan adigana star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma magacayga waa maxamed cabdulaahi barquuqa maxamed waan kusoo dhaweynaynaa
waan dhowahay haye haye
aniga horta soomaali madaxadegeedaan la yaabay mm beeshin waxaa soo xasuushay ramaboy madaxweyne xasan sheekh miya farmaajo xilada ma ka baxa baraanka leen miya miyaa ka soo xasuustay haye
marka dad baa hadda fa- ruutu inaa kasoo horjoodaa oo la murmaaya ruutu gambarka ku faritay xilkii waa loo dhaariyey hadda horjoogsi waxa uma tareysmo haye kaabeen wuu soo dhammaaday Mm.
marka ninkan maxaa hadda ka rajaynaynaa hadaan dija baaas u gudagaado sheekada Mhm, mhm.
horta ninka nin banaanka ka imaadno waa nin dowladda toban sana kusoo dhex jiro wixii khaldamay waxoo dhan ba arka waa garta amuu dheeran gar ku taagnaa Mhm.
adi aqal aad joogta dii wada wax kala soo baxa waa garan sooma qolada meja kale yihiin sax
horta nin qolada loo tilmaamayo iyo meja wadanka laga qaban ma aho haye haye shalay hadalkiisa laga muuqdo siduu u kala dhegdhegay wax kastaba wuxuu ka qabanay Mhm.
marka wax qabashada iyo iyo aad uga firaynaa waa garta marka dee dalkan abaar iyo wax kasta sicib barar iyo deymi iyo labi toba mashquul Mhm.
dhulka la- si- si madaxweyne ku-xigeenka sheegay waxaa laga soo bilaabi rabaa hoos gunta laga soo bilaabi rabaa haye
marka dee allaha la gargalo maan leenahay duqana dee waa soo dhaweyna hadda annaga wax kaloo dhayn mala ilaa horta laba sano la gaaro horta nuuq ma lahin waa suuq baa ka horsugayna waa garta aad baa umahadsan tahay
waan ku salaamay si la mid ah dhegeystaha kale star f m hello hello asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
waa cismaan dhadhaab ifo cusmaan waa kusoo dhaweyneynaa
waa dhawahay si fiican baan horta idiin salaamaya marka hore adiga bakad si la mid ah
hadal lama badiyaali lamana bi'iyo Mhm.
hadaan ka dhiibto horta ninkii la yidhaha madaxweyne runta ninka shalay waddanka la wareegay Mhm.
nin xilka ku cusub maaha sida hadda ninka wareeg uu sheegahaya waa garta waa nin garanaya baahi kaste oo waddanka ka jirto waa garta
midda kale hadalladiisii kambeynka ah shalay dhammaan wuu washaray sax
waa filayaa inuu wax ka qaban doono waa yahay
waa bini aadan waxna wuu qabanaya waxna waa lagu dhaliili doonaa kolleyba Mhm, mhm.
waxaa ka mid a waxyaabaha hadda shalay dhaqso u ballan qaaday waad og tahay een qoladii maxaa ku dhahda maxkamada waa kii yidhi xaqooda hala sii hala dhaariyo Mhm.
mombasa dekadaad og tahay inkastoo ay kenya leedahay dad baa xaq u lahaay oo deegaan u lahaa sooma Mhm.
oo ka shaqaysan jiray waa garta waa la dulmay dadkaas dhowr sane baaba'sanaayeen Mhm.
halkii baa shaqa barabarada ku cayaaraysa ayaan horumar aan tahay anigu Mhm.
dad baa shaqadooda iyo xaqooda la siiyey dad kale waa garta halkii baa lagu celin buu yidhi Mhm.
waa arrin lagu farxa iyadana moogta sax
ruutu marka anigu waan qabaa inuu xaquuq badan oo dad leeya soo celinaya midda kale waddanka kenya Mhm.
dhaqaalo badan buu leeyahay waa garta waddanku waa qani haddii hoggaanka un bay ku xiran tahay sida loo maamuli lahaa waa garta
waxaa weeye waddanku isagoo madaxweynaha deynta yaryarayn karo shaqaalaha maxaa ku dhahdaaye now lacagtiisa qaadan karo hadda howraha maalinka hore sheegay in maalin walba intaaso dhowr mali lacag ay fursato oo la xado Mm.
waddanka haddii hoggaanka un maamulo waya moogtaha sax waa sida u maamulo waa garta nin adag buu rabaa waddanka kala meeleeya waa garta waddanku lacag laan ma jirto lacag buu leeyahay Mhm.
marka waa sugaynaa laakiin waxaan rajaynaynaa inuu wax badan qaban doono waa garta
marka insha allahu waddankana nabad iyo amni allah nooga dhigo midda kale waxaa kaloo ku faray waxbarashadii hore Mhm.
anigu taasaan raalli ku hay in lagu soo celiyo systemkii hore systemka horaa aad u qurux badnaa Mm.
maxaa yeelay ilmuhu markay aid gelayaan oy tegayaan Mhm.
ayagoo maskax soo dhinto waxbarasho aad iyo aad u fiican hadda waxaa leeyahay afraad baa lagu rijisagay sooma sax aqoon buuxee watay aid ku gudbi jireen aad iyo aad anigu horta aad baan u jeclaa arrinta in lagu celiyo Mm.
marka waxaan rajaynaynaa insha allah waddanka inuu barwaaqa ilahay nooga dhigo amni nabadna siiyo waddankan anagu wada duceynaan leeyahay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam aad baa mahadsan tahay cusmaan saaxiibka barnaamijka yuha dhankaasi iyo efayu naga soo wacay bal dhegeystayaal kubanaan siiyo warka ayaa foodi nagu soo haya warka barqanimo saaxiibka kale xiga yuusuf haddii aad siiso fursada star f m hallow hallow dhegeyste hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma waxaan ku salaamay saddex bajeer waa kaa qaaday mustaf soo dhow
horta waa in salaama adiga waa saaxiibkaaba waanu kaa qaadnay
haddaan hore u galo mm horta madaxweynaha hawsha allah u fududay howl culus waa horta waa tahay
wadankana dhaqaale waa leeyahay laakiin dhaqaalihiisa waxaa dhumiyey deyn iyo iyo masuqmaasuq waa garta
labadaas hadaa laga ilaaliyo horta dhaqaalaha wuu iska helaya waa garta
marka madaxweynahana kolley shaqa waa bilaaba umalayna meelo badan oo ballan qaaday hadda waa bilaaba mhm way ugu daran tahay eh, degedega waa eh, garta mombasa mhm ambaasi dad badanaa ka shaqaysan jiri gawaariyaal badan baa ka shaqaysan jira oo oo maarta alaabta qaadi jiri waa garta dadka kulli waa calacale mhm
marka haddii meesha lagu celiyo horta dad badanaa waa ka faa'idi doon waa garta
madaxweynahana haddii oo laba meelood uu ka dadaalo mhm
waa dawladdu ay soo koraysaa dhaqaalaha u soo kora sax
masuq maasuq haddii laga ilaaliyo mhm
oo lacagta canshuurta oo dadweynaha laga qaada meel aamin ay dawladda qasnadeeda ay ku dhacaan waa garta Ah, horta dhaqaalaha kulli wuu soo kacaya mhm
marka dee wixii kale waxaan umalaynaa baarna waa jirtaa rab- ah, dhulkii ah, waa is- dhaqaale xumaa iska jira mhm marka inuu cabdiyo markii sidii uu dhaqaalaha kor loogu soo qaadi lahay mhm wuu ku dadaalo waa garta north eastern way dambaysaa sidii baan dawladda ugu daba keeni lahay waa tahay marka sidaas waa ku salaamay aada Assalaamu umahadsanta wacalaykum asalaam hagaag dhegeystayaasha kale khadadka ku jira star f m halow alwanaag masago hahe tiraara soo laabtay waa mar laad soo dhow shiraar aada u dhawaa marka waxaa horta nin walba adduunka eh, dhulkan eh, wadankan meel buu ka keenay horta oo meelna waa soo gaarsiiyey waa tahay
Eh, maxaan ku rahdaa dhulkan labada kun iyo labadii mm markuu qabsanaya ninka layidhaha mr kibaki ha
waxaan umalaynaya halka daqiiqo oo telefoonka waxaan ku hadli jirnay konta shil sax
Eh, cancel shirkad la yidhahday safaricom ba yaa yaa yaa ka yaa hayst mhm
halka daqiiqa waxaan ku hadli jirnay konta shilin oo oo oo lacagta waddankaana oo hadda ka qaalisan xilligaas ka qaalisanay waa garta
kaarka dhanna waxaaba u yaraayba maxaan ku rahdaa ii sheeg two fifty a u yaray mhm kanselna saddex boqol ay ahayd oo saddex boqol baa u yaray mhm
safaricomna two fifty a u yaray laba boqol iyo konta shilin baa u yaray waa yahay
markuu kibaabkii ka so- soo galay mm
laga wixii labadii kun iyo shantii wixii loo gaaray waxaa waaye tartiib tartiib buu noogu soo raqiisiyey waa garta boqol shilinuu keenay mhm konton uu keenay ilaa toban ilaa lacagta shan uu gaarsiiyey sax
waxyaba uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd inuu macnaha ii sheega internetkan maanta aan ku faanayno oo iska freega oo wirelesska inuu asaga uu nicola kibaki uu ka dambeeyey waa yahay
laakiin ma dhamaasha tirin asaga ma dhamaasha tirin waa uu keenay oo hindisadii iyo maxaan ku radaa iyo yuu iska lahay sax
wadooyinkan dheedheer oo hadda oo wadanka waxaa waaye waa uu keenay hindi waa hindisay laakiin ma dhamaasho tirin mhm
nalalkan hadda aad aragtay oo is- ee nairobi ay wada iftiimayso wuu hindisay laakiin ma dhamaasho tirin mhm horta dawladda dhamaasho tirtay labadi labadii teram oo ninkan uhuru uu soo galay unba hadda yaa dhamaasho tirtay oo waalidkiina dhamaasho tirtay nalalkan wadooyinkan ayagaa dhamaasho tireen waa yahay wadooyinkan dheedheer oo maxaan ku rahaa laga bilaabo maxaan ku rahaa nairobi ilaa ardisamana waxaa waye uhuru baa dhamaasho tiray ee kibaki ma dhamaasho tirin mhm
horta ma ogtahay macnaha waxaa layidhi gaalka dib gartiisana sii sax sax
waxyaabo badan midda kale nidaamkan hadda dawladda yacni oo countiyada dastuurka waa la mariyey waa la keenay laakiin ma dhamaasho tirin ninka la yidhahdo ii sheeg eh, kibaki ma dhamaasho tirin mhm labada teeramoo lasoo doortayba ninka dhamaasho tiray wuxuu ahay ii sheeg eh, dawladdii waxaa dhamaasho tirtay oo oo madax banaysay dawladaha inay countiya noqdaan eh, dawladda uhuru waa yahay
shaqaalihii ugu ficnaayo ama wasiirihii ugu ficnaayo waxa siiyey soomaali waa dawladda uhuru bay anigu kullay ila tahay mhm oo maaragtay dawladda marnaba soomaalida kama qataneen oo aadan barri waad ogeyd oo meesha joogo sax oo maaragtay da- qofka saddexaad waay marka laga tago madaxweynaha iyo madaxwe- madaxweyne ku-xigeenka haya haya horta nin buu ninba meel buu keenay ninna meel buu ka qaaday sax
horta marka uu ninka layaha ruto mhm soo kob soo kob saaxiib waddan idfaaya waddan idfaaya loo dhiibay waa tahay oo hadda wuu la wareegay Mm.
waxaa la rabaa marka marka nalalkan idfaaya ha adeerkiis markuu joogay moy waa dansanaayeen sax nalalkan wadooyinka waa idfaaya wadooyinkan dheerdheer marka inuusan duminina laga rabaa oosan daminin waa tahay maxaan ku dhaha maskaxda iyo muruqa iyo ma- iyo intaan hadda ku ammaanayn inuu Aad u mahadsan.
iyo ammaanadana waa kaas intaas salaamaya aad baa mahadsan saaxiib aad baa mahadsan tahay iminkan gabagabadii barnaamijkaan soo gaarin laakiin intaan soo gabagabanay dhegeystayaasha sidoo kale fursada aanan siinin aan soo bal ii ogolaada dhegeysan inaan soo qabto mid kamid a qaybta barnaamijka kaca haddaba shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay iminkan ku leedahay dhegeysta taagan tahay waxay markaas ku keentay adeega twinwane offer oo ay markaas waxyaaba fara badan aad ka heli karaan bay ku heli karaan dadka shacabka ama dadka ma- macaamiisha shirkadda isgaarsiinta safaricom macaamiishu waxay helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin kadib markay garaacaan ama qaraac ama dial star four four four star two two hash ama xidig afar afar afar xidig ah laba laba hash ama afar gees aad isticmaali kartaa ayaa sidoo kale my safaricom app ayaa sidoo kale ka ka heli kartaa kala socon karta one g b data bundle oo hal saac ah labaatan shilin oo daqiiqa ayaa markaasi ku heli kartaa dhegeystayaal ama labaatan shilin oo markaasi lacaga labaatan shin oo hal saac oo mar- dhanka eh, wicitaanka ayaa sidoo kale heli kartaa waxaa heli kartaa labaatan shin dhanka fariimaha gaaban s m s ka afar iyo labaatanka saac dhegeystayaal waxaana markaasi kuu fududashay shirkada isgaarsiinta safaricom sidoo kale safaricom ayaa iminkan u- ay siinaysaa fursadaha macaamiishooda inay markaasi ku iibsan karaan dhibcaha bonga point waxaa jira dad ay aad u ku cakiran tahay oan awoodin markaasi in cunno ay iibsadaan base dhibcaha bonga point ay u buu- ay u buuxaan orodo teg supermarketka kugu dhow oo ku iibsa cunaha markaas aad u baahan tahay bonga point xitaa haddaad rabto waxaad ku iibs aad ugu iiban kartaa saaxiibkaada ama saaxiibadaada adoo qaraaca xidig hal laba lix afar gees sidoo kale safaricom macaamiisheeda garab taagan ayaa si barnaamijka ama si- sii wadaa ama sidoo kale siin doontaa barnaamijka dhoto z oo ah markaas in bulshooyinka ay kala duwan markaas ay ku xaqiijinayaan in riyadooda markaas ay ku rumeeyaan ama haddaad u baahan tahay in deegaankaada wax laga dhiso wax laga horgeliyo mashaariic kala duwan adiga markaas keliya kugu xiran tahay in riyadaada markaas ay ku hormoodo haddii deegaankaada tuuladaada qaryadaada ay u baahan tahay isbitaal hadday u baahan tahay ceel hadday u baahan tahay goobaha waxbarashada iyo hadday u baahan tahay wax walba asaasi ah dadka ay u baahan yihiin halkaasi ayaa foomamka kasoo qaadan karta shirkada isgaarsiinta ee safaricom kadibna codsigaada ku qoraysa iyo waxa markaasi deegaanka baahida ay qabaan si markaasi shir- shirkada isgaarsiinta ee safaricom ay garabka ugu siiso foomamka waxaad kasoo qaadan kartaa shirkada isgaarsiinta ee safaricom ama safaricom foundation ama dukaanka kugu dhibay safaricom dhegeystayaal foomka maanta soo qaadama shabakada kala soo deg sidoo kale waxaa jiraan qayb wa- waxbarashada oo ay safaricom garabka ugu taagan tahay ama ay garabka ku sinaysay in caruurta ay helaan waxbarasho ay u baahan yihiin waxay fursada waxay fursad u helayaan waalidiinta iyo weliba ardada macluumaadka waxbarashada oo weliba kuwa markaasi ay ansixiyeen machadka waxbarashada dalka ee k i c d dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib ee haddaba haddii aad doonayso inaad qaraac farinta qaraac xidig laba sagaal hal afar gees dhegeystayaal halka macluumaadka warbixinada kala duwan ee shirkada isgaarsiinta kala soco dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaarnay sagaal daqiiqo ayaan haysanaa dhegeystayaal kadibna barnaamijkaan soo xiri doonaa soo afmeeri doonaa hadduu ay bah raaligan ka dhiga dhegeystayaal yuusuf baka di muscab ismaaciil oo si wadajira barnaamijka u daadihinayeen kana hadlayeen saaka ama siirada saaka ku saaraynay dabcan dhaartii madaxweynihii mad- shanaad ee dalka madaxweyne william samoy ruto oo imika madaxweynaha shanaad noqonaya kadib markii shalay xilka loo dhaariyey iyo arrimihii shalay markaas uu kaga hadlayeen barnaamijka saaka markaas kaga hadlayna ku gorfeynaynay adigana sidoo kale waad ka qayb qaadatay kuwo kale iminkana doonaya inay ka qayb qaataan qaar way u suurtagelaysay qaar kale way u suurtageli doontaa haddii eebaha raali ka noqdo daqiiqadaha kooban ee soo socdo haddaba eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waxaan saaka diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal iyadoo wadanka deymo fara badan lagu leeyahay weli wadanka uu aada markaas u leeyahayo waxaa markaas madaxweynaha haddana uu sheegay in haddana dhaqaalaha waxuu ka qaban doono dhegeystayaal daqiiqadaha ama maalmaha soo socda dhegeystayaal waa sida asaga uu tilmaamayay shalay haddaba taasi te- see isku waafajin kartaa ama isku waafajin karaa dhegeystayaal wadanka sagaal trilyan oo lacag ah ayaa lagu leeyahay deymo oo amaah wadamo kala duwan laga soo qaaday iyo sidoo kale shirkada iyo sidoo kale laga soo kala qaaday dhegeystayaal bangiyada caalamiga ee dunida haddaba taasi ayaa haddana markaasi hortaagan haddii uu doonayo in markaasi madaxweynaha wax uu ka qabto wax uu ka bedelay miciishada ama sixirka ama sicirka nolosha wadanka markaas iminkan heer sare uu ka gaaray iyo la- iyo dabcan iminkana uu loo baahan yahay in wax badan uu ka bedelo haddaba ma- waxay ku qaadan doontaa waqtiyo fara badan mise wuxuu asaga sheegay maalmaha soo socdo inta boqolka maalmood la gaarin buu doonaya in wax badan uu ka bedelo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qaadka telefoonada sida tooska dhegeystayaasha ay uga qayb qaadan karaan fikirkooda aragtidooda uga dhiban karaan dhegeystayaasha weli qaadka way u furan yihiin saaxiibada kala duwan dhegeystayaal qaadka telefoonka hore ayaan fursada siinayaa barqan wanaagsan soo dhowaana ku salaamayaa hallo walaal halkee ku sugan tahay magacaaga
haa bidirsaadan weye idrisow halkee ku sugan tahay
meel baadiyo aan ku sugay oo balamala ageede haye ka qayb qaad barnaamijka dhanka jarjaraa barnaamijka inta ka hor laba boqol ulaaye mm.
hadda umaan telefoonka ku dhuftay umaan saa u dhegeysa maxaa- maxaa- daarinta madaxweynaha miya okay nala soco waan kaa dawageyn doonaa hadduu eebah raali ka noqdo qadka kale telefoonkaan siinayaa star f m soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yuusuf bakar waa ku salaameen badan waan kaa qaada walaal magacaaga
magacay jimcaal guud waa laydhahaa meel oo mandheera ku tiirsanaa cumar jilcowlla soo dhow jimcaale
waa dhawaay waa walaal horta madaxweynaha cusub waa waxyaaba badan ka rajaynaynaa mhm
waxyaabaha aan ka rajaynayn waxaa kamid ah nin oo sida horta boosada iyo burka oo hadda aanay ah, durba macisidooda hoos aan udhiga le aad baan ugu ba- ugu bogaadinaynaa haye
markaan horta macisidta saaid ay u kacabsanta xilli abaar ah oo wadankana ah, deymi iyo wax lagu leeyahay ah, aad kusoo hagaag waa sidaas aad madaxweyne ku-xigeenka sheegay waa u suurtageli doontaa marka
waa u suurtagelaya dad dadaal oo xoogga saara horta sideeda wadanka mootahay wax soo saarka hadda xoogga la saara dhaqaalaha kora usoo kacaya aad iyo aad
markaan wadanka da asaga wixii oo gudihiis ka baxa xoogga la saara waxaa waye wax soo saarkii waa eedoos oo kobcaya mhm
marka waxaad moodaa madaxweynaha horena inaad banaanka wax ka raadinayo dayn iyo waxtaas haye
asagana abaantida mayno waxyaaba badan ad qabteen Mm.
marka biti ahaan ay ku kala fiican yihiin ba waxaad moodaa durba inay walax soo furmayo anaga hadda abaara nahaysee shir marka asaga la dhaaray shir galas oo guusaab noola qori xoolaa la sii
haye
danka bitigaa lagu kala fiican yahay Ah, haye
marka ani si wacan naftay horta waa dadka usoo aad u taageersan inkastoonba iska ahay aad iyo aad
markaan imisa imisa imisa heshe imisa imisa waryaa war- imis- imisaa imisaa boonshaa heshe adiga imisaa kintaa loor shan baa shan baa oo jiifka ku qoray miya sax marka aad baad umahadsantahay shukran jimcaale xigahaas eh, xigaha kale qadka telefoonkan siina star f m soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي وعبد الله بن عبد الله دنكا بوري على إثيوبيا soo dhawow
وأنا واي مدحوينها تلابوين كيسا أصغادي أدى أفي عيهين وحن رجينا وحبنا أنا أصورة قيل دوانا المغرب haye
marka waxaadna ka muuqato wadanka kenya inaad yani ciidamada afrikaan oo kale aad ka gaamusan yahay ama aad ka qaangaartay ma garat haye
maxaa yeele madaxweyneka madaxweyne ruto waxaa bilaabay inaad garsoorayaalkii saaxiibkiisa aad ka tagay hataa aad shalay ku ansixay xafladda dhaarinta haye
marka dhiirigelin badanaa ka muuqatay iyo mombaaso oo soo celiyey marka shalay shaqooyin culculusaas madaxweynaha bilaabay ee manhajki oo in badan shacabka ay aada cabsi ugu qabeen ama dhuunta ugu jiray oo kharashaadkiisa la keri waayna waa laga tashan ayuu yiri marka waxaa muuqatay nia oo ruto inaad eh, kenya diimahana ka yarayn doono eh, maciishadan hoos u dhigi doono eh, wax rajo fiican a muuqato Mhm.
oo wax badan wayrgeli doonaan aad baad umahadsan tahay salaamadan
star f m soo dhow walaal magacaaga
yuusuf bakad waa ku salaamasa casar waa daawuud kalaaliyow daawudow soo dhowow
waan dhawaaya walaal haye barnaamijka waa la socotaan filayaa
aadoo weyn ka qayb qaado
horta waxaan u malaynaa kolley madaxweynaha uh, wax badan baan horta aan ka filaynaa haye
de waana nin oo waxaa waaye dee shaqo aqoon ah haye
kolley waxaan u malaynaa toban sanana waa soo shaqaynayo haye
marka wax weyn baan ka filaynaa waana waan u malaynaa inaa waddanka waxa isbedel fara badan oo ka imaada doona Mhm.
maciisadan waa kolley isaga hore u ballan qaadee waan rajaynaynaa inuu soo dejiyo waxaan leenahay dee hore u soco dee dalka hore u wado aad iyo aad
marka saaxiibkay waa ku salaamay aad baad umahadsan tahay star f m soo dhow walaal magacaaga halo star f m halo asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu aa yuusuf bakad waan ku salaamay sahraa la dhahay sidii aan kasoo hadlayaa horta waan maqlayaa barogramkaa soo deysan maasha allah waan ku faraxsanahay ma fahanti soo dhawow saarooy deekaday waxay maraysaa maanta oo kalena madaxaana furan ma fahanti waa caynkaas marka madaxweynahana khayr baan u rajaynaynaa wallahi waxyaabo badan shalay waxa waye farxad baanuma dhulka kula suuxnay markii madaxweynayaasha hata ahaan isaga ahaaga ay siiyeen ma fahanti haye midda kaliyo aan ka baqayna waxay ahayd intuu uhuruna xagga usii keensada oo dhaho waxaan dhiibayo iyo waxaan hadlayo mala hadduu rabaa qaato oo u calashaan oo qiilqiigaliyo si wanaagsan aysan ku wareejin aan aada uga baqayna ma fahanti haye laakiin kale waxaan ku dhahay farxad xataa cuntadii way naga dego wey aad iyo aad aad baan ugu faraxsanaa horumarka wadanku gaaray wax waa dimuquraadiyadda la sheego midii ugu korreysaan horta aan waxaan madaxweyne waxaan u malaynaa dee isaygana sidaas si lamid inuu yeeli doonaan filaynaa marka wadanka kusoo laabto ha
oo maxaa mucaaradka calasaan mucaarad ha hogaamiya dowlad aan mucaarad lahayn faa'iido male laakiin in isagoo sidaas ay isku qalbi furna qalbigooda annaga nalama raacin laakiin waxaanu sawirinaynaa sidaanu arkayna ma fahanti mhm
marka wax badan inuu qaban doono weliba wallahi dekadii reer mombasa laga xiray iyo shaqa dadkii wada cabaadaya businesskii oo ka xidhnay dhaqaalihii hoosida xagga aqoonsigana maasha allah maadaama uu dhahay waan furayaa dekadii waa wax weyn oo waddanka ka maqnaayo ugu soo noqday ma fahamtay aad iyo aad khayr iyo horumar iyo inta badan uu dhahay waa sameynaa kolley bini aadam ah waddanka haddaan mucaaradiba ama dad lugu- lugta ku dhega haddeenaan waxaa laga yaabaa inuu wax badan qabto oo uu corruptionkana ilaaliyo ma fahamtay sax marka waxaan rajaynaynaa yuusuf bakar oo balaayo lama saarto khayr fara badan ayaan rajaynaynaa insha allah madaxweynahana garabkiisa allah galo khayr aan ku rajaynaysa aad waa mahadsan tahay gabadhaasi waa mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan soo garanay muscab ismaaciil yusuf bakad dhegeystayaal ee, dabcan waxaan arkayaa in ay noo harsan tahay ilaa iyo ee, shan iyo toban ilbiriqsi ah afar iyo toban ilbiriqsi laakiin hal dhegeystaan siinayaa qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
oo aniga soo noqdeen waa adiga soo dhowow
horta gabadha hadda sahare aada hadlaysa arkaysay maanta iyo raggaba nin walba horta garaadka ilaahay uma siman waa sax waa caynkaas
marka baleeyo lama saadsado wax alla maartay qa- wixii khayr anaad maartay aad maanta aad aad- aad maanta yaa fiican ruux inuu ku hadlo una- taada ka hadal taada ka ogaas asalaamu calaykum
marka walaal maxaa weeye taada ka hadal taada ka hadal haataydan ka hadlahay haa
midkan isbedel wuu keeni wuuna bilaababa maxaa yeelay wixii loo ballan qaadaba hadduu sheego wuuba keenaba ninkii garaadla wax ka saayaba qofku wixii uu ballan qaadaba hadduu yidhi "Ah, waan bixin rabaa haa
horeed wuuba bixiyaba soo ma aragtid haye
marka fahamkii baa qaali ee dadka waxaa laha fahamsiyaa intaasaan kuleh walaa aad ad maasan tahay dhegeystayaastii qadka telefoonka u dambeysay Ah, dhammaanteen allah waxaana wa- hana wada fahansiiyo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxiibada qa- eh, qaayaha qadarinta sharafta naga mudan dhegeystayaal muscab ismaaciil iyo yuusuf bakda barnaamijka si wada jir u daadihinayaan dhegeystayaal muscab ismaaciil ayaa barnaamijka noo soo xiraya muscabow soo Eh, dhowo barnaamijka intaana soo xiran Mhm.
dabcan eh, waad maqlaysaa miguna miguna wuu soo socdaa dabcan miguna miguna Eh, aha waxaa la siinayaa wuxuu soo qoray in maalintan maantan Aha.
maantadan afar iyo tobankan Aha.
la siin doono eh, lo- laga bixin doono red alertka uu ku jiro diyaaradaha.
eh, immigrationka Mhm.
kadibna eh, baastaboorkiisa dib loogu cusboonaysiin doono aad iyo aad waxaa la filayaa kadib in halkaasi eh, william ruto ay eh, shaqa ama la tali wuxuu ahaadaba uu ka helo aad iyo aad adiga qudhaada waxaan fahansanaya inaad ka mid tahay dad dadka maarata yuusufow Aha.
gooska dambe ka qoslaya markii ruto uu soo galay Aha.
waxaan filaya state house mala cadde- mala cadde- mala caddeyn karo maya state house inaad ka ag dhawaan doonto waan Muscabo, rajeynaya wallah, adeer mala caddeyn karo adeer Maya.
gacali adeer gacali ka joog ka joog adeer noo soo xir waa mahadsantiin dhegeystayaal dhammaantiin waana berito ayaan dib u kulmi doonaa hadduu ebeer adiyo barnaamijka arrimaha qoyska intaasi koor nabadgelyo